وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين suuratu taxriim ayaan ku dhex jirnay aayadda kob iyo tobnaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waxaan soo sheegnay suuradda laba tusaale ayaa lagu khatimaya tusaale waa kaan soo marnay oo dad gaalo ah oo dad wan wanaagsan xidhiir ka dhexeeya ama calaaqa ka dhexaysa calaaqada dadka wan wanaagsan ay la leeyihiin inaysan waxba ilaahay agtiisa u tarayn baan misaalkii hore kusoo qaadan haddana waa misaalkii labaad iyo misaal kasii dambeeya oo yani wax weeyaan islu isku meel u socdo labadooda oo lagu misaalin doono ka horena labadoodaba laba dumar ah baa lagu misaalinayaa oo ka mida dumarkii saalixaadka wan wanaagsanaa wadaraba alla wuu yeelay wadaraba wuu yeelay allahu alle masalan mahmah iyo qiso lagu cibro qaato qiso cajablo loogu cibro qaato ayuu wuxuu yeelay liladiina kuwiina uu u yeelay aamanuu rumeeyey imra'ata fircawna fircoon xaaskiisii buu u yeelay macnaheedu waxa wey imra'atu fircawn baa mafcuulkii hore ah wadaraba allahu alla wuxuu yeelay imra'ata fircawna fircoon xaaskiisii wuxuu ka yeelay masalan tusaale iyo qiso cajablo lagu cibro qaato yuu u yeelay liladiina kuwii buu u yeelay aamanuu rumeeyey id wakti buu masalkaa iyo tusaalahaas yeelay qaalat ay tidhi imra'atu fircawn rabbi rabbigayow ibni dhis lii aniga waxaad ii dhistaa cindaka agtaada baytan guri filjannati jannada dhexdeeda wanajinii i badbaadi min fircawna fircoon iga badbaadi iyo wa camalihi camalkiisa wanajinii i badbaadi min alqawmi qowmkii iga badbaadi qowmkii aldaalimiina ee daalimiinta ahaa wa maryama maryamana alla subxaana watacaala tusaale iyo qiso cajable buu yeelaya saas mana wadaraba matala wadaraba maryama mathalan wey saas mana wa maryama maryamana ilaahay tusaaluu yeelaya maryamadii ibnata cimraana cibnaan cimraan gabadhiisa ahy allatii midaasoo axsanat ilaalisay farjaha xubinkeeda taranka ilaalisay fa nafaknaa markaasaan afuufnay fiihi farjiga dhexdiisa waxaan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdanadii baan ku afuufnay ruuxdanadaan xaggeeda wax kaga afuufnay wa sadaqad waxayna rumaysay maryam bikelimaati rabbihaa rabbigeed kelimaadkiisay rumaysay wa kutubihi iyo kutubtiisa wa kaanat waxayna ahaatay ama ay ahayd min alqaanitiina kuwa ilaahay ateecsan mid ka mid a labada dumarka ah ee mu'minaadka ah ee ilaahay subxaana watacaala tusaalahan uu inoogu samaynayo waxa wey mid waa xaaskii fircoon fircoonkii aynu soo baranay ee mujrimka ahaa ayaa wuxuu qabay xaaskiisii ayaa islaamtay oo mu'minad ahayd saalixad ah taasaa marka ilahi subxana watacala tusaalada ku samaynaya magaceeda waxaa la dhihi jiray aasiya binti muzaxim baa la dhihi jiray aasiya magacaasay lahayd haweeneydaasi markay furay rumaysay allah subxaana watacaala ninkeediina uu yahay fircoon oo ilaahnimo sheeganaya allah subxaana watacaala qalbigeeda khayr badan buu geliyey markaasay ilaahay waxay ka codsato ka bariday inuu agtiisa guri uga dhiso jannada dhexdeeda fircoon iyo gaalnimadiisa iyo xumaantiisana ilaahay ka badbaadiyey fircoon keliya ma ahe qowmka dhaalimiinta ah oo faraacinadii iyo kuwii qowmkiisa ah kulligood waxay wataan iyo xumaantooda ilahay inuu ka badbaadiyey ta labaadna waa maryama maryama binti cimraan oo nebi ciise hooyadii ahayd ayadana ilahay wuxuu ku ammaanay subxaana wa tacaala axsanat farjaha xubinkeeda taranka ilaalisa yaani gabadh waxay ahayd yani waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ugu kaalmeeyey cifatu nafs inay macnaha waxa weeyaan ay is-ilaaliso oo ay xubinkeeda iyo jidhkeeda ka ilaaliso wax ilaahay xarimay subxana watacaala markay is-ilaalisay kadibna ilaahay wuxuu ugu wuxuu siiyey yani nebi ciise calayhi salaam siduu nebi ciise ku urgalay iyo siduu ku dhashay iyo faahfaahinteeda waan soo marnay laakiin hadda halkan waa la iska soo gaabiyey fa nafakhnaa fiihi min ruuxina xubinkeedii taranka markay ilaalisay ayaa ilaahay subxaana watacaala ruuxdiisa ruux makhluuqiisa ka mida ayuu ku afuufay biwaasitati malakuljibriil malakuljibriil baa loo soo dhiibay ruuxdaas meesha jeebka ah ama maradu meeshay ka go-anta luqunta halkaasuu kaga afuufay kadibna ruuxdiiba waxay u gudubtay xubinka taranka ka gashay halkaasaa marka nebi ciise calayhi salaam uu ku urgalay ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu siiyey yani waxweye wiilkaas rasuulka ah ee haddana aayadda mucjizada buu ilahay siiyey subxana watacaala intaa keliya meeya rabbi wuxuu ku ammaanay kelimaadkii rabbigeed bay rumaysay kelimaadka rabbi kutubtiisana way rumaysay culimada qaarkood waxay leeyiin kelimaadka iyo kutubta ha loo kala duwo kelimaadka ilaahay ee qadaa'iga ee qadarka ah acuudu bikalimaati illahi taammaat alatii laa yujaawizuhuna birun walaa faajirun kelimaadka ilaahay subxaana watacaala ee cidna ayna gudbi karin waa kelimaadka qadariga wey kuwaa in lagu fasiro kutubtana la yidhaahdo waa sharaa'icda ilaahay soo dejiyey oo rabbi subxaana watacaala sharaa'icda soo dejiyey oo kutubtii samaawiga ahaa iyo ilaahay subxaana watacaala kelimaadkiisa uu kownka ku maamulo ee wax ku dile ee wax ku nooleeye ee wax ku bixiye ee wax ku diide kelimaadkaana way rumaysa sidaasi waa tafsiir tafasiir kalena waa jiraan macnaha kuwa ilaahay adeecsanna way kamid ahayd maryam allah subxaana watacaala labada masal ayuu inoo sameeyey labada dumarka ah waxay ka mid ahaayeen dumarkii uu nabigu sheegay sal alay waslam adduunka inay dhammaystirmeen saas maanaa xadiis saxiixeynka ku yaalla min xadiidi abi muusa rasuulku wuxu uhi sal lay waslam kamula min alrijaali kaiirun walam yakmul min annisa'i ilaa aasiyatu imra'atu fircawn wa maryama ibnatu cimraan wa khadiijatu bintu khuwaylid wa fadlu caaishata cala annisa ka fadli sariidi cala saa'iri acaam buu nabi uri sal lay slam ragga in badani oo dhammaystirantay waa laga helaya laakiin dumarka wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam waxaa dhammaystirmay uun aasiyadii fircoon xaaskiisa ahayd iyo maryamadii ina cimraan ahayd ee nebi ciise dhashay iyo khadiijata bintu khuwaylid xaaskii nabigeena sal lay waslam carruurta u dhashay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam caaisha dumarka fadliga ay la dheer tahay wuxuu la mid yahay cuntada sariidka la yidhaahdo fadliga ay la dheer tahay cuntooyinka intooda kaleeto marka dumarkii adduunka soo maray dumarkii ugu qaalisanaa bay ku jiraan maryam iyo imra'atu fircawn labaduba kamaalka waxaa laga wadaa waa kamaal diiniya wey iimaankooda iyo diintoodii ayay kamaal gaadheen macnaha inay kamaal gaadheenna waxaad ka garanaysaa midda hore ayadoo guri nin madaxweynea oo boqor ah oo masar oo dhan milkigeedu hoos yimaado ayadoo ku hoos nool oo xaas u ah oo taqriiban iyada lafteedu madaxweyne ah ilan madaxweyneha xaaskiisu iyaduna waa madaxweyned bay intay nolosha halkaasa ka tagtay ba waxay dooratay inay ilaahay dartii u go-do subxana wa tacaala sahlana marka saas adoo guri madaxweyne kasoo toosaya oo madax ah madaxnimadii intaad ka tagto halkaa kusoo dhac ilaahay dartii iyo iimaan xoog badan unbaa looga tegi karaa haddana saa ay tahay waa dumar waxay sheegaan riwaayaadka kolley israa'iil bay isaga badan yihiin in macnaha waxa weeye uu dilay fircoon markii uu ogaaday inay mu'mino tahay almuhim waxay ka doorbiday mulkiga iyo boqortooyada fircoon waxay ka doorbitay guri jannada ku yaallo ilaahay agtiisaa subxana wa tacala saas way macnaha yani waxa weye waxay yidhahdaan culimadu ikhtaarat iljaara qabla aldaar bay dhahay ilaahay bay u dooratay daris ahaan intayna gurigay degi lahay dooran maxaa yeele ufiirsa waxay kala hormarisay rabbi bnilii cinda ka bayt intayna booska guriga looga dhisayo sheegan bay cidda agtiisa laga dhisayay ay la darsaysay ilahay ka dhigatay subxana wa tacala saas maana marka waxa way kaanat yani min kaamilaati nisa radia allahu canha wa raximaha taasi midaas wey maryamna dee ilaahay subxaana watacaala baa yani wuxuu yani iyadana kamaalkeeda wuxuu ka muuqdaa sidiiqad be wa ummuhu sidiiqa waa nagii soo marnay bacda annubuwa markii laga yimaado rususha iyoiyo ambiyada martabada saddexaysa xagga fadliga ayay ku jirtaa maryama binta cimraan culimada qaarna waxayba yidhahdaanba nebiyad bay ahay inkastoo laga xoog badanya ayib wa daraba allahu alla wuxuu yeelay matalan labadan masal marka midka hore wuxuu u dhacayaa ruuxa mu'minka ah ee ilaahay rumaysan allana ku xidhan xidhiidh uu lalahaa gaal wax u dhibi maayo maxaa yeelay yani waxa weeye xaaskii fircawn fircoon oo ilaahnimo sheegto ijraamka meeshii ugu dambaysay ka gaadhay bay xaaskiisa ahay haddana fircoonna naar buu geli doonaa iyaduna jannay gelaysa xidhiidhkii ka dhaxeeyey ayada iimaankeedii iyo diinteedii iyo aakhiradeedii wax ma yeelin su-aal baa la isweydiinayaayo oo iyadoo gabadh mu'minad ah see buu fircoon u qabay isla su-aashaasi waxay ka imaanaysaa nebi nuux isagoo nebi ah seebuu naag gaala u qabay nebi luut isagoo nebi ah sideebuu u qabay naag gaala uu u qabay jawaabtu mafuude waxa weeyaan sharaaicdoodaa qabtay sharcigoodaa qabay in gaalada ama rag ama macnaha waxa weye dumar iyo mu'miniintu isguursan karaan laakiin sharcigeennu taa waa bedelay waa meelaha sharcigeennu uu nafkiga ku sameeyo bedelay wey dumarka gaalada ee ragga mu'minaadka ay guursan karaan waan kan ka soo hadallayo walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna baa lasoo yidhi yahuudiyaadka iyo nasraaniyaadka basaa laga soo raba iyagana shuruud lagu xidhay amaa tan kaleoo dambe oo in gabadh mu'minada uu gaal guursan karo taa iyada si adag baa loo joojiyay iyada taa iyada waxba lagama soo reebi shareecadeenna marka yani waxa weeyaan anigu nin gaala yaa i qaba nin gaalaa i qabo oon xaas u ahay sidii aasiyadii haween uu fircoon qabay oo kaleetana waxba i yeeli maayo gaalnimadiisi isagay la jirtaa aniguna iimaankaygaan leeyahay warsu war soconaya ma leanna waxa way taasi waxay ahayd shuruucdii hore amaa shareecadeenna gabadh muslimada gaal ma qabi karo xadhigna uma qabto waan soo marray mid ayada macana ayib amaa ambiyadu haddii sharaaicdoodaa u ogolaanaysay dumarka gaaladaa inay qabaan saas way macnaha wadaraba allahu alla wuxuu yeelay maalan maahmaah iyo qisaca jable liladiina kuwii buu u yeelay aamanuu rumeeyey imra'ata fircawna fircoon xaaskiisii buu ugu yeelay imra'ata fircawna fircoon xaaskiisii buu masalkaa iyo tusaalaha iyo qisada cajabta leh ayuu alla subxaana watacaala ugu sameeyey o ugu yeelay id waqti qaalad ay tidhi rabbi rabbigayow ibni dhis lii aniga cindaka agtaada waxaad iiga dhistaa baytan guri fi ljannati jannada dhexeeda guri jannada dhexeeda ku yaallo agtaada ilahu halkaa iiga dhis wanajinii ilaahu i badbaadi min fircawna fircoon iga badbaadi wa camalihi iyo camalkiisa dhibkiisa iyo gaalnimadiisa iyo dhaqan xumadiisa iyo macsiyadiisa ilahu iga badbaadiy macana wanajinii allow ii badbaadi min alqawmi qowmkii xaggooda iga badbaadi qowmkii aldaalimiina ee daalimiinta waa qawmu fircawn qawmu fircawn iyo dulmigan iyo gardaradan iyo gaalnimadan ay wataanna ilahu iga badbaadi kufrigiibay nacday iyo gaalnimadii allah subxaana watacaala iyo iimaankay doorasay macnaha wa maryama maryamana ilaahay masal iyo tusaale masal iyo maahmaah buu mu'miniinta ugu samaynaya maryamadii ibnata cimraana cimraan gabadhiisa ahayd allatii midaasoo axsanat ilaalisay farjahaa xubinkeeda taranka ilaashimada in macnaha waxa weye khaasatan xilliga ruuxu uu qaan gaadho oo uu waxoogaa shahwo dareemo dhallinyaronimona ku jirto weli caqli ku filaado uu isku celiyana aysan jirin shahwadu xilliyadaas oo kaleeto waa ka tanbadataa ruuxa xilligaas oo kale khaasatan iyadoo dumar ah inay xubinkeeda taranka ilaalisay baa wax weyn ah axsanat farjaha fa nafaknaa markaasaan afuufnay fiihi xubinkii dhexdiisa waxaan ku afuufnay farjiga dhexdiisa waxaan ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdanadii baan ku afuufnay ruuxdaasi waa ruux ilaahay abuuray malakul jibriilna loo soo dhiibay malakul jibriil baa ku afuufay waana sida uu nebi ciise ku uurgalay wey maanaa wa ruuxun minhu waa inagii soo markay ma aha ruux ilaahay ka tirsanoo qaar ka mid ilaahay amaaha siday nasaaradu qabaan taasi waa khuraafo ee waxaa laga wadaa ruux ilaahay abuuray oo makhluuqiisa ka mid a malakul jibriilna loo soo dhiibay baa maryam lagu afuufay halkaasuuna ka uurgalay nabiyullaahi ciisa caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wasadaqad way rumaysay maryam bikelimaati rabbihaa rabbigeed kelimooyinkiisa ayay rumaysay kelimooyinka ilaahay kownka uu ku maamulay qadariga abay rumaysay wa kutubihi kutubtii ilaahayna way rumaysay sharaaicduu soo dejiyena way rumaysay wixii kutuba iyo ilaahay qadihiisaba way rumaysay wa kaanat waxay ahayd min alqaanitiina kuwa ilaahay ateecsan mid ka mid ahayd dadka ilaahay ateecsan ee mu'miniinta mid ka mida ayay ahayd saas macana ayib suuratu lmulki bismi illahi araxmaan araxiim suuradani waa suura makiya wey taqriiban inta inoo laaban intooda badan waa suwar makiya waa qur-aankii soo degay hijrada nabiga sal alay slam ka hor soo degay suuraddani fadaa'il khaasay leedahay oo soo arooray sida uu kutusayo xadiidka abu hurayra ee abu daawuud iyo tirmidi iyo axmed ay soo saareen nabigu wuxu uhi sal lay slam suuratu min alqur'an halaahuuna aaya tashfacu lisaaxibiha xata yukfara lahu tabaaraka aladii biyadihi lmulku buu nabigu uri sal lay slam yacni suurad qur-aanka ka mid a soddon aayadoodna ka kooban saaxiibkeed way u shafeecdaa saaxiibkeed yani ruuxa ku dadaalee akhriya ee ku camal fala way u shafeeciyo way u ergeyni ilaa loo dembi dhaafo suuraddaana waa tabaarak buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu aleyh xadiiskaas waa sugan yahy waxaa kaloo sugan xadiid cabdullahi bni cabbaas uu yidhi hiya almaanicatu hiya almunjiyatu tunjihi min cadaabi alqabri tirmidi baa soo saaray xadiidkan nabigu wuxuu yihi sal lay waslam waa maanica culimada qaarkood waxay xadiisku waa mawquuf bay leeyihi waa maanico oo ruuxa waxay ka badbaadisaa cadaabka qabrigay ka badbaadisaa adiga fadaa'il khaasa ku soo arooray suurat lmulki saas way macnaha bismi illahi araxmaan araxiim tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka biyadihi gacantiisa uu ku jiro almulku mulkigiiyo boqortooyadu ay ku jirto wa huwa isagoo calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo wey alladii midka ayaa macnaha waxa weye khayrkiisu batay khalaqa abuuray almawta dhimashada iyo walxayaata nolosha muxuu u abuuray liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed ayukum kiina axsanu ama ayukum kiineeba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka wa huwa isagu alcasiizu midka yani waxa wey ciziga la weye algafuuru ee dhaaf alladii midka wey khalaqa abuuray sabca samaawatin toddoba sama abuuray dibaaqan oo isku dadaboolan dibaaqan oo isku dabooshan midba midda kale ay ku dabooshan maa taraa ma aada arkaysid ruuxa lala hadlayo fii khalqi araxmaani allaha naxariista badan abuurkiisa abuurkaa dhexdiisa ku arki maysid min tafaawutin wax kala tagsanaan ah wax isweydaarsan oo kala jeeda arki maysid ee farjic bal celi albasara aragga celi hal taraa ma aragtay min futuurin wax falfalidhan ah wax dildilaac iyo falfalidhan miyaad aragta uma haddana irjic bal celi albasara aragga celi karratayni laba jeer karra bacda alkarra wey dhowr goor ku celceli haddana bal arag yanqalib wuu noqon araggii ilayka adiga wuu kuu soo noqonayaa albasaru araggii wuu kugu soo noqon khaasi'an xaal uu yahay mid hum hongoobay mid hungoobayo yani wuxuu rabay aan gaadhin wahuwa isagu walxaal huwa isagu xasiirun uu yahay mid daalay isagoo daalay oo soo hungoobay ayuu kugu soo noqoni saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala alla subxaana wa tacaala khayrkiisaa badan khayrkiisaa badanoo hadda khayrka la haysto dhan isagoo kasoo jeeda tabaaraka bimacnaa sidaa waa lagu fasiraa tabaaraka waxaa kaloo lagu fasiraa tacaala wataqadas wuu saro maray wuuna daahirsanaaday oo ceeb male rabbi subxaana wa tacaala tafaasiir badan bay leedahay allahaasi waxa weye waa midka mulkiga iyo lahaanshuhu gacantiisa ku jiro isagaa wax walba iska leh abuurtay u taliya maamula siduu doonana ka yahay wax walbana wuu awoodaa oo awooddiisa wax hor istaagi kara ma jiro waa midka geerida iyo nolosha labadaba abuuray maxaa geerida iyo nolosha loo abuuray liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed ayukum axsanu camalan kiina ugu camal fiican waxaa la fiirinayaa oo imtixaanka ka soo baxaya kiina ugu camal fiican noloshan iyo geeridan iyo samaawaadkan iyo dhulkan iyo wax laysku rakibeed arkaysaan ujeedada iyo qasadka laga leeyahay bini aadamkaa daciifkaa in la imtixaano wey imtixaankana natiijadiisu waxa weeyaan inay caddaato oo uu muuqdo midkiina camalka fiican oo uu ka socmo midka camalka xun midka kufriga iyo macaasida iyo midka iimaanka iyo taacada labadaasi inay kala baxaan oo kala caddaadaan baa imtixaanka natiijadiisa taa markay soo baxdana waxaa ku xidhan abaalgudkii la bixinayo la qaybinayo iyo nolosha dambe ee aakhara ku salaysan macnaheeda waxaa laga wadaa marka camal wanaagsanidu marka hore ruuxu uu imaanayo adduunka imaanayo yacni waxa weeyaan isaga oo aan yani waxa weeyaan labadaa midna ku tilmaanayn buu imaanaya ficlan ilaahay agtiisa mid buu ka yahay laakiin gadaal dambe noloshiisa waxaa ka soo baxaysa ama inuu noqdo mid camal xun ama inuu noqdo mid camal wanaagsan min khilaali nolosha uu nool yahay ayay kasoo baxaysaa macanaa natiijada kasoo baxaysa u fiirsa marka lama odhanin ayukum akharu camalan midkiina ugu camal badan lama dhihi laakiin maxaa layidhi ayukum axsanu camal camalan idan alcibratu bixusni alcamal la bikahrati wax ilaahay agtiisa la fiirinayo waa camalka wanaagsanidiisa ee badnidiisa maaha sax hadduu badni iyo wanaagsani isku darsado waa fiicanta laakiin hadduu badan yahay wanaagse uusan ku jirin oo xusni uusan la soconin macno ma leh saas daraaddeed baa culimada selafku waxay ku fasirayaan yani waxa wey ay aswabahu wa akhlasahu camal midka ugu sawaabsan uguna khaalisan kaas weeye midka ilaahay subxaana wa tacala uu idinka rabo oo macnaha waxa wey camalku wuxuu wanaagsanaadaa saddex shardi markii laga helo ruuxa samaynaya waa inuu mu'min yahay oo ilaahay yaqaano ilahay inuu rumaysan yahay iyo xaqa ta labaad camalka uu samaynayo niyada uu ku samaynayo waa inay ilaahay dartii tahay ikhlaas oo ujeedo kaleeta iyo dan kale uusan wadanin ta saddexaad camalka uu samaynayo qaabka uu u samaynayo waa inuu ka qaatay oo uu ka dhaxlay sharciga ilaahay jeebkiisa waa inuusan kala imaanin bidca wadaada u jideeyeen waa inaysan ahayn waa in nebi maxamed laga soo gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo camalkaasi ama qur-aanka ku yaallo ama sunnada nebiga ku qeexan yahay saddexdaa shardi marka la helo ayuu camalku noqdaa axsan noqdaa ama xasan noqdaa mid ka mida haddii la waayo camalkaasi waa sayi wey ilahayna waxba ku fali maayo subxana watacala saas wey macanaha marka midkiina shuruudahaas camalka shuruudahaa leh ciddan la imaanaysa iyo ciddaan la imaanaynin ayaa imtixaanka lagu kala saarayaa ilaahay markuu imtixaankaa idin marinayana ma aha inay wax ka qarsoon yihiin natiijadu kama qarsoona ruux walbana wuxuu samaynaya kama qarsoona laakiin ilaahay xikmadda uu ka leeyahay waxa weeye imtixaanka natiijadiisu markay caddaato berrita aakhira rabbi wuxuu doonayaa addoonka inuu qanciyo oo uu wax isagoo qanacsan abaalkiisa la mariyo wuxuuna addoonku ku qanci karaa bini aadamku waa muran badan yahay waa hadal badan yahay oo maba qancee laakiin wuxuu ku qanci karaa in markhaatiyo loo helo markhaatiyadiina waxay un ka markhaati kici karaan camalkiisii uu samayn jiray adduunka saas maana marka waxaa ku markhaati kacaya dhulkii waxaa markhaati kacaya malaa'igtii waxaa markhaati kacaya saaxiibadiisii la joogay waxaa markhaati kacaya xubnihiisii intaasi markay ku markhaati kacaan marka kadib oo uu garowsado buu ilahay cadaabka geenaya subxana watacala soo ma jeed inta hore o dhan waa doodaya haddii marka aan camal muuqda oo addoommadii arkayaan oo berrito lagu xisaabiyo bimuujibihina naar lagu geeyo hadduusan meesha oolin addoonkii isagoo murmahaya oo qajijaclaynaya oo dulmi tirsanaya ayaa la cadaabaya sooma allahna subxaana wa tacaala ma rabo addoonkiisoo qanco mooye si kale inuu kaxeeyo waa in la qanciyo waxaa lagu qancin karaa marka adduunka markuu yimid camal muuqdoo lawada arkayo kar la wada arkayo berrita laga markhaati kici karo inuu meeshan kula yimaado degmadan ku sameeyo ayaa la doonay kaana berrita abaalgudkiisa la mariyo ayukum axsanu camalan camalka wanaajintiisa marka cibrada ku jirta wa huwa alcasiizu lhafuur allah subxaana wa tacaala samaawaadka toddobada midka abuuray wey ayagoo isdul isku dadaboolan dhibaaqantu waxa weeye samaawaadka toddobadaa midba midbay dul saarantao ku daboolanta toddobada samaba ilaahay abuurkiisu siduu u dhammaystiran yahay baa laynoo sheego waxaa la yidhi abuurka alle allaha naxariista badan abuurkiisa abuurkaa dhexdiisa wax kala tagsanaana ku arki maysa tafaawudku waxa weeye shay inuu isweydaarsan yahay oo kala jeedo oo meel gaaban iyo meel soo taagan iyo meelo kala jeeda iyo inuu leeyahay baa tafaawudka la dhaxay wax iska hor imaanaya ama kala jeeda ama iskhilaafsan ku arki maysid ilahi subxana wa tacala khalqigiisa meelaad is leedahay meeshaa malaha in waxoogaa laga dayactiro ama laga hagaajiyo u baahnaan lahaa ku arki maysa khalaa'iqda ilahi subxana wa tacala maxaa yeelay alla subxana wa tacala dhamaystiran baa sancadan iskale mar haddii allaha dhammaystiran uu leeyahay khalqiguna waa dhamaystiran yahay waxaa lagu leeyahay marka si kasta haddaad ishaada ugu fiirisood ceeb ka raadiso iyo dhimanaan khalqi ilahi hadaad ka raadiso adigoon baa daali farjic ilbasara hal taraa min futuur baa lagu yihi bal aragga celi mar waad fiirisay laakiin mar labaad ku celi maxaa yeelay marka hore waxaa laga yaabaa inay wax kaa qarsoomi karaan mar labaad markaad u fiirsato wax kalaa kuusoo bixi kara hadday wax jiraan mar labaad ku celiyo bal inaad aragto wax dilbilaac ah samadan fiiri dhulkan fiiri khalqigan isku hagaagsan fiiri samaawaadkan markaad fiiriso wax dildilaaca kaaga muuqan maayo haddana waxaa la yidhi uma rjici lbasara waxaa laga yaabaa markaa labaad xataa inaad isleedahay waxbaa weli ishaadu ayna qabanine bal mar labaad ku celi oo mar saddexaad ku celi oo mar afraad ku celi karataynku waa kara bacda kara kara bacda bacda kara yani mar haddana mar kale haddana mar kale haddana mar kale bal ku celceli weligaa haddaad si kasta isugu daydo waba waxba ka qaadi maysa ishaadii iyo araggaagii unbaa soo noqonaya isaga oo laba arrimood wata waa mid e asagoo soo guuldaraystay khaasi waxaa la yidhahdaa markaad ku guuldaraysato ujeedadaadoo soo hungowdo wuu soo hungoobiyo ishu waxay rabtay gaari mayso oo inay ceeb soo aragtaa talabaadna iyadoo daashay oon mar dambaba ku noqon karin ishiioo intay daashay waxba soo arki weyda baa kugu soo noqonaysa macnaha waxaa laga wadaa alla abuurkiisaas iyo khalqigiisa dhimanaan kasoo heli maysid khalqigu hadduu dhammaystiran yahayna khaaliqii abuuray dhammaystirnaantiisaa laga qaadanaya saas maana ayib tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii midka biyadihi gacantiisa uu ku jiro almulku boqortooyadu ay ku jirto lahaanshuhu uu ku jiro wa huwa isagu calaa kulli shayin shay walba korkiisa qadiirun midkii awoodo wey alladii midkaasoo khalaqa abuuray almawta geerida iyo dhimashada wlxayaata almawta geerida iyo dhimashadu abuuray wlxayaata iyo nolosha liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed buu u abuuray ayukum kiineeba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka ayib ma ma aha ayukum agna wa ayukum akharu maalan wa ayukum akharu wlaadan maaha waxba lagu fali maayo xoolihiina iyo anaa xoolo badan iyo ilahay agtiisa waxba kama aha laakin waxaa wax kasoo qaad leh ayukum axsanu camalan ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum qalbigaaga iyo camalkaagaa ilahay subxana wa tacala wax ku qaybinaya laakiin waxaa kaloo dhan wax kasoo qaad male wa huwa alle alcasiizu midka qaalibkaa weye algafuuru ee dhaafida badan alladii allahaasoo khalaqa abuuray sabca samaawaatin samaawaat toddoba ah ibaaqan xaal ay yihiin kuwo isku dadaboolan ama samaawaadkaasoo ibaaqan yani isku daboolan oo midba midda kale ku daboolanta maa taraa ma aad arkaysid fii khalqi araxmaani allaha naxariista badan abuurkiisa abuurkaa dhexdiisa min tafaawutin wax kala tagsanaan ah wax isweydaarsanaan ah wax iskhilaafsanaan ah ku arki maysid ee farjic bal celi albasara aragga celi hal taraa ma aragtay min futuurin wax falfaliidh ah wax falfaliidsanaan oo dildilaaca ma aragtay jawaabtu waa maya uma irjic waxba aan weli naftaada ku dhihi kartaa weli si fiican maadan u fiirinine uma haddana irjic bal celi albasara bal aragga haddana celi bal mar labaad dibu celi karatayni marba marka dambaysa karatayni dhowr gooroo kala dambaysaa laga wadaa karataynku hadda waxa weeye waa masdarun oo fi siiqati lmuhana ah bisiiqati taniya ah waa masder qaabka uu u yaalana u yaalana aada moodaysa inuu tasniyeya laakiin waxa weeyaan masaadir waxaa jirta noocaas oo kaleo loola jeedo bimacnaha maratan bacda mara matalan labayka wa sacdayka oo kale wey ijaabatan bacda ijaaba yani waxa weeye sacaadatan bada ama iscaadan bacda iscaad tanna waxa weye karatan bacda kara wa bacda kara wa bacda kara taas alkawada farji celi uma kadib irji celi albasara aragga celi karatayni laba jeer haddana ku celi yanqalib wuu noqonaya wuu gadoomayaa ilayka adiga xaggaaga albasaru araggu wuu kuusoo gadoomi khaasian xaal uu yahay mid hungoobay oo wuxuu rabay aan gaadhin oo soo dulloobay wahuwa alxaal wahuwa isagu walxaal huwa isagu wuu soo noqonaya huwa isagu xasiirun uu yahay mid yani waxa weeye daalay xasiirka waxaa la yidhahdaa xoolaha markay aada loo lugaysiiyo ama ruuxu aadba uu lugeeyo lugdheer intuu galo suu isaga socdo isaga socdo daalku markuu intuu ka tambato uu dhaqaaqi waayo oo iskii isaga istaago ayaa la yidhaahdaa xasiir baa la dhaha saas maana si kasta haddii loo garaaco oo wax kasta lagu dhufto lama kicin karo meeshaasuu ku habsaday xasiir baa la yidhahdaa waa daal kama dambaysa way macanaha oo rajo dama lahayn walaqad zayanaa xaqiiqa waanu qurxinay bu rabbi subxana wa tacaala assamaa samadii baan qurxinay samadii addunyaa ee ugu sokaysay samaawaadka bimasaabiixa faynuusooyin baan ku qurxinay faynuusooyin wajacalnaa waxaana yeelnay haa masaabiixdii faynuusihii lagu qurxiyey samada waxaan ka yeelnay rujuuman kuwa lagu galo lishayaaiini shayaaiinta kuwa lagu galaan ka dhignay wa actadnaa waan diyaarinay lahu shayaaiinta waxaan u diyaarinay cadaaba saciiri naarta huraysa cadaabkeedaan u diyaarinay waliladiina kuwii waxaa usugnaaday kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda ku kufriya cadaabun cadaabu jahanama jahanama cadaabkeedaa usugnaaday wabiisa waxaana baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado idaa goortii ulquu la rido fiihaa jahanamo dhexdeeda marka lagu rido samicuu way maqlayaan lahaa jahanamo xaaluu usugnaaday shahiiqan hiraag bay maqlayaan hiraagid walxaal hiya iyadu tafuuru ay tahay mid karkaraysa iyadoo karkaraysa bay haddana hiraageeda iyo qayladeeday maqlayaan takaadu waxay sigaysaa naarta jahanama tamayazu inay kala soocsoocanto oo kala tagtagto min algaybi ciilka darti ciilka ay qabtay u qabto ay inay kala gogo'dayba sigaysaaba kullamaa mar kasta oo ulqiya la rido fiiha dhexdeeda fawjun guuto iyo koox ka mida markii lagu rido sa'ala waxaa weydiinaya hum iyaga khazanatuha khasnad hadiyayaasha naarta waa malaaigtii malaaigtii xilka naarta haysi wey waxay weydiinayaan alam ya'tikum war miyuusan idiin imaanin nadiirun mid idiin diga war balanku idinku dhacday ku idiin digoo waxaan horay idinka sii digoo idinku idinku sheega soo idinma imaanin qaaluu waxay dhaheen balaa iskaba dhaaf inuusan noo imaanin qad jaaanaa waa noo yimid nadiirun mid noo diga xaqiiqya waa noo yimid fakadabnaa waanse beeninay wa qulnaa waxaanan nidhi maa nazala allahu alla ma soo dejinin min shayin waxba ma soo dejinin in antum idinkuna ma tihiin nimankiinan digniinta wadow ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed mooyaane kabiirin oo weyn baadi weyn baad ku sugantay waa luusantiin baan ku nidhi bui yaa odhanaya macna wa qaaluu waxay yidhahdeen naartii jahanamay ku jiraan low kunnaa haddaanu nahay nasnacu kuwa wax maqlay aw amase nacqilu kuwa caqlilo wax garanaya haddaanu nahay maa kunnaa maanaan ahaaneen maanta fii asxaabi saciiri naarta huraysa asxaabteeda dhexdooda maanaan ahaaneen factarafuu way qirteen buu rabbi yihi subxana watacaala bidunuubihim dembiyadoodii bay qirteen fasuxqan fogaansho liasxaabi saciiri saciiro asxaabteedu ay fogaadaan ha u sugnaato fasuxqan ha fogaadeen liasxaabi saciiri saciiro asxaabteedu ha fogaadeen suxqantu waa masder oo ficilkiisi naayibka macna ayb macnaheedu waxa weeye markii aayaadka hore laga soo warramay rabbi subxaana wa tacaala samaawaadkan toddobada inuu dhisay sida qiimaha badanna uu u dhisay rabbi subxaana wa tacaala ceeb iyo dhimanaanna ayna lahayn ayaa rabbi subxaana wa tacaala haddana wuxuu inoo sheegay samadan ugu sokaysa inay soo xigta waxay gooni la tahay rabbi wuxu uhi subxana wa tacala waan qurxinay oo waxaan ku qurxinay faynuuso masaabiixdu waa xidigihii xidigaha samada lagu qurxiyey buuyaa laga wadaa macna xidigaha waxaanu ka yeelay quruxda waxaa u dheer hawsha kale xidiguhu qabtaan ee qurxinta samada aan ahayn waxa weeye wajacalnaha rujuuman lishayaaiin shayaaiintaa lagu garaaca oo lagu rajmiyaa oo shayaaiintu markay isku dayaan inay samada fuulaan oy malaa'igta ay soo xadaan oy soo dhegaystaan maqaadiirta ilaahay qadareye malaa'igtu ku sheekaysanayso welina aan fulin oon dhulka ku fulin taa markay isku dayaan intay isdul fuulfuulaan inay soo xadaan baa lagu soo garaacaa wax lagu soo ganaya marka ma aha xidigtii lafteedii maaha ee xidigtii dambaaburo ka soo duushay wey isla xidigta lafteedii maaha waa shuhub shuhub waay dambaaburo iyo dhimbil ka imaanaysa xidigtoo kasoo go-aysa ayaa lagu ganaya shayaadiinta lagu ganaya laakiin maaha xidigta lafteeda maaha macna saas wa actadnaa lahum cadaaba saciiri naarta saciira ayaana loo diyaariyey cadaabkeeda ayaan u diyaarinay bu rabbi ilahi subxana wa tacala shayaadiinta adduunka markay toogaana shuhubkaasaa lagu garaacaya aakharana cadaabkaasay leeyihin marka saddexdaas iyo midaynu soo marnay xidigaha sideedaba bini aadamka manaafacaadkay uleeyihiin waa intaa ayib waa mida uu qataada leeyahay inamaa khuliqat hadihi nujuumu lialaati khisaal xidigahan saddex arrimood baa loo abuuray waxaa loo abuuray khalaqaha allahu tabaaraka wa tacaala ziinatan lisama samadan inay qurxiyaan inay soo xigto oo markaad fiiriso samada iyo xidigaheeda mid yar iyo mid weyn iyo mid dalaalkiisu weyn yahay iyo mid dalaalkiisu yaryahay si loo sharxay yani sida ay u sharxantahay caadi maha ishaadu ka daali mayso fiirintaad fiirinaysa maanaa waa qurux taasi waa mid talabaadii waxa weeye yani warujuuman lishayaaiin shayaaiintaana waa lagu garaacaa waa gantaalo lala dhaco wey shayaaiinta markay isku dayaan inay fuulaan ta saddexaadna waxa weeye waa calaamaatun yuhtada biha waa astaamo lagu hanuuno oo ruuxu markuu ama bad marayo ama berri marayo oo uu habaabo oo jihadu ka lunto xidigahaasaa lagu hagaa khaasatan badaha maritaankooda xidigahaasay dadku ku kala socdaanoo jihooyinka lagu kala gartaa saas way macnaha wuxuu leeyahay qataada markaa kadib wuxuu yidhi intaa waxaan ahayn ruuxu u isticmaalaa faqad qaala bira'yihi wa adaaca nasiibahu wa takallafa maa laa cilma lahu bihi buui wuu iska hadlay buui kaas talabaadna nasiibkiisii buu lumiyey ta saddexaadna wuxuusan cilmi ulahayn buu galay buu yidhi oo isku kallifay macnaha maxaa la diidan yahay xidigahan waxay yihiin makhluuq ilahi in la caabudo oo loo maleeyo inay koonkaba iyagu u taliyaan sidii qolyo caabudi jirayba ay u jireen taas maya in lagu faashado oo inta dhulka la xarxariiqo xidigaha lagu xidigis lagu xidigsadana ayadana maya in la yidhahdo roobkay keenaanna maya intaasoo dhan lama ogole saddexdaa arrimood buu ilaahay ugu talagalaya saddexdaa un isticmaalay qurux ishiinu ay qabato oo ay ishu ku raaxaysato markii aad jidadka maraysaan ama badaha ood ku hanuuntaan iyo shayaadiintaasoo lagu difaacayo macnaha samada lagaga difaacayo intaas keliya taw rabbi wuxu uhi subxaana watacaala kuwa rabbigooda ku kufriya waxay leeyihiin cadaabka jahanama meel loo laabtana jahanamaa u xumaatay naarta jahanama markii lagu tuuro waxay naarta maqlayaan naartiio hirraagaysa naartiio hirraagaysa ayay maqlayaan samicuu laha shahiiqan yani waxa weeyaan ciilka haya wahiya tafuuru iyadoo weliba karkaraysa yani karkarka iyo kulaylka iyo cadhada ay qabto ayay la hirraagaysaayo la qayliyaysaa takaadu tamayazu min algayb inayba kala googo-do ayay sigaysaa ciilka ay qabto daraaddeed oo waxay u qabtaa dadkan ilaahay subxaana watacaala caasiyey ee rabbigood lagu kali waayey adduunka wakti kusoo qaatay waktigoodana rabbigoodii abuurtay lagu kali waayey qoladan u caraysanta ciilba hayab ciilbay inay u kala googo-dayba sigaysaa macnaha mar kasta oo koox iyaga ka mida inta lasoo cantoobiyo guuto ka mida naarta lagu daadiyaba naarta malaa'igtii ka shaqaynaysa khasanad hayayaashooda khasanada waxaa la yidhahdaa waa malaa'igta mas-uulka ka ah naarta kuwaasaa weydiinaya waxay leeyihiin war soo arrintan laydinkama diginoo hadda ka hor intaad adduunka joogteen rusul idin digto waxaan iska jira idin tidhahda soo idinma imaana maxaa idinku dhacay markaasay odhanayaan waa noo yimaadeen waa qiranayaan laakiin annagaa waxaanu noqonay dad xuno waxaan fakadabna waan beeninay rusushii warkii ku diidna waxay la yimaadeen waxaanan ku nidhi wax ilaahay soo dejiyey ma jiro idinkuna beenalayaal baati wax laydiin soo dhibay ma jiro kitaabkan iyo warkaad sheeganaysaan ilahay baana soo dirsadayna waxba kama jiro ilaahayna wax ma soo dejinin idinkuna waad luunsan tihiinoo sid xun baad qaadeenoo dhaqankii iyo hidihii bulshadaad garab marteen halkaasay ku dhufteen markaasa hadda calacalaya naartaa lagu jiraa naarta hadday galeenna calaacal waxba qaban maayo waxay leeyihiin adduunka markaan joognay haddaanu dad wax maqlaya ahaan lahayn dad wax maqlaya oo xaqa maqlayo qaadanaya haddaanu ahaan lahayn ama dad waxgarad oo caqliloo caqligooda ka faaidaysanaya haddaanu ahaan lahayn maanta maanaan naarta galleen laakiin waxaa naarta na geliya caqlina maanaan lahayn waxgarad maanaan ahayn maqalkanagiina maanaan ka faaidaysaninoo waxba maanaan qaadanin saasaa naarta ku gallay beli saas way maanaa maalinkaasay marka ictiraafayaan inaysan caqli la-aan ahaayeenoo waxba ayna garanayn gaalkan maanta lagu leeyahay macnaha waxa weeyaan caqli buu leeyahayoo adduunka nin cad baa ugu caqli badan adduunka reer yurub baa ugu caqli badan oo macnaha waxa weye gaal baa ugu caqli badan oo afrikaanka iyo carabta iyagu caqli ma hayaan maalinkaasay caddaan doontaa ninka caqliga hayiyo ninkaan caqliga hayn wa qaaluu law kunaa nasmacu ow nacqilu nin dhowr birood isku xidxidhay caqli ma hayo bir laisku xidhxidhay sideedaba caqli laguma yeesho soo saa maogeda caqli waxaa lagu yeeshaa kownkan sidan u dhisan inaad fahamsan tahay oo qodob walba aad war ka hayso noloshan maxaa ka dambayn doona inaad fahamsan tahay maxaad hadda tahay berrisa maxaad noqon doontaa inaad fahamsan tahay taasaa caqli iyo garasho la yidhahdaa laakiin laba biroodoo laysku xidhay caqli maaha soo ma jeed laba biroodoo laysku xidhay caqli ma aha garashana maaha sidaas wy maanaa sida ilaahay subxana wa tacaala kownkan dhigay weeye midaan caqli lahayn iyo ku caqliba waa soo saaraa middaa iyada maanaa marka wa qaaluu law kunaa nasmacu aw nacqilu ma kuna fi asxaabi saciir maalinkii loo baahnaabay ka faaidaysan waayaan caqligooda iyo maqalkooday ka faaidaysan wayan maanaa ayib waxbay qirteen marka factarafuu bidanbihim buu rabbi subxana wa tacala dembigoodii qirteen inay khaldanaayeen rusushii beeniyeen wax walba ay ku khaldanaayeen maanta qirte laakiin wax ma taraysaa maya fasuxqan liasxaabi saciir qirashaday qirteen waxay uun keentay in naarta lagu sii fogeeyey oo ilahay naxariistiisa laga fogeyey subxana watacala maxaa yeelay qirashadu maantay wax tar leedahay qirashadu waxay wax ku taraysaa intaad jaaniska haystood adduunka joogto dembigaan qiro kana noqo waa lagaa yeelaya laakiin maalinkaasaan qiranayaa intaad qiratoo lagaa dhegaysto markaad dhammayso baa laleeyahay naarta u kaxeeya yalla soo ma jeed faactarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi saciir wey marka ayib walaqad zayanna xaqiiqa waan qurxinay asamaaa samadii addunyaa ee ugu sokaysay ee xaggeenna ugu soo xigtay bimasaabiixa faynuunsooyin baan ku qurxinay xidigaha kuwa taaganee weligood aan dhaqaaqin iyo kuwa socdaba isugu jira wajacalnaa waxaanu yeelnay haa xidigihii dambaaburadii ka go-aysay baa laga wadaaye rujuuman baan ka yeelnay kuwa lagu gano lishayaaiini shayaaiinta shayaadiinta kuwa lagu tuuro oo gantaalo lagu garaaco samada lagu difaaca laga dhigo wa actadnaa waan diyaarinay lahum ayaga waxaan u diyaarinay cadaaba saciiri naarta huraysa cadaabkeedaan u diyaarinay waliladiina kuwii waxaa u sugnaaday kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda ku kufriyey cadaabu jahanama jahanamo cadaabkeedaa u sugnaaday wa bisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado oo lagu dambeeyo jahanamaa u baas lahaatay idaa goortii ulquul la rido fiihaa naarta jahanamo dhexdeeda samicuu way maqlayaan lahaa iyada shahiiqan hiraagid iyo qaylay maqlayaan lahaa iyada xaal u sugnaatay wa hiya walxaal hiya iyadu tafuuru ay karkarayso ayadoo karkaraysay haddana hiraagaysa shaygu markuu aada u filtaraarinayo oo karayo waxaa ka baxa gunuunuc hiraag iyo gunuunuc baa ka baxa gunuunucaas wey takaadu waxay sigaysaa tamayazu inay kala socsoocanto oo ay kala tagtagto oy kala googo'do min alghaybi ciilka daraadii ciilka ay u qabto nimankan gaalada ah iyo munaafiqiinta iyay la kala googo'aysa kullamaa indhan iyo mar kasta oo ulqiya la rido fiihaa naarta dhexeeda fawjun guuto lagu rido ama koox sa'alahum waxaa weydiinaya khasanatuhaa naarta kuwii khasnad hayayaasheeda ah malaa'igtii khasnadaha naarta haysay ee xilkeeda haysay ayaa weydiinaya oo waxay ku leeyihiin alam ya'tikum soo idinma imaanin nadiirun ku idiintiga war soo rasuul idinma diga idinma imaanin qaaluu waxay yidhaahdeen balaa iska dhaaf inuusan noo imaanina waa noo yimid qad jaaanaa waa noo yimid nadiirun mid noo diga fakadabnaa waan beeninay kadabnaa waan beeninay waqulnaa waxaanan nidhi maa nazla allahu alla ma soo dejinin min shayin waxba ma soo dejinin in antum idinkuna ma tihidin ilaa fii dalaalin baadi dhexdeed mooyaane kabiirin oo weyn baadi fog baad ku sugantihin baan kunii rasusha wey macna wa qaaluu waxay yidhaahdeen law kunnaa haddaan ahaan lahayn nasmacu kuwo wax maqlo wax qaata aw amase nacqilu kuwa caqliloo wax garta intaan adduunka joognay maa kunnaa maanaan ahaaneen fii asxaabi saciiri naarta huraysa asxaabteeda asxaabtaa dhexdooda maanaan ahaaneen factarafuu way qirteen bidembihim dembigoodii bay qirteen fa suxqan fogaansho liasxaabi saciiri saciiro asxaabteedu ay fogaadaan saas mana fa suxqan fogaansho naxariista ilaahay ay ka fogaadaan liasxaabi saciiri naarta saciira asxaabteedu ay fogaadaan yani fogaansha usugnaada wy mana saas masdarun naaba manaaba ficlihii baa la yidhahda oo camalkiisu u sameeya mana ina aladiina yakshawna rabbahum bilgaybi lahum makfiratun wa ajrun kabiir qoladii adduunka markay joogeen soo shaqaystay imtixaankana ku baasay ilan kuwa horen soo sheegnay waa kuwii imtixaanka ku dhacay kuwii imtixaanka ku baasay adduunka imtixaankiisii ku baasay iyagana natiijadoodu maxay noqon doontaa waat ina aladiina kuwa yakshawna baqa rabbahum rabbigooda kuwa ka baqa bilgaybi ayagoo maqnaansho ku sugan xaal ay maqnaansho ku sugan yihiin oo rabbigood markaa uusan ka hor muuqanin lahum waxaa u sugnaaday kuwaasi makfiratun dembi dhaaf wa ajrun iyo ajir kabiirun oo weyn wa asiruu qarsada qawlakum odhaahdiina qarsada aw amase ijharuu la jahra bihi isaga hadalkaad ku hadlaysaan ama qarsada hoos u dhaxa ama muujista oo kor u qaada labaduba waa isku innahu alle caliimun midkii ogaansho badan weeye bidaati suduuri xaaladaha laabta u saaxiibka ah alaa yaclamu miyuusan ogeyn alaa hoy ama waxaad tidhahdaa alaa hoy oo xarfu tambiih ka dhig ama alaa yaclamu miyuusan ogeyn dhe man allaha khalaqa abuuray khalqahu miyuusan ogeyn walxaal huwa isagu allatiifu uu yahay midka waxyaabaha qarada yar ogsoon alkhabiiru shay walbana guntiisa iyo salkiisa og latiifka laba macnay ku timaadaa latiifka bimacnaa midka tura baa la yidhahdaa turidda waa loo isticmaalaa latiifka waxaa kaloo la yidhahdaa waxyaalaha khafiifka ah ee qarada yar ee inta badan cilmi garashadoodii iyo ogaanshahoodu ay adag tahay midka ogna latiif waa la yidhahda saas maana oo markaa cilmiga hoosgelaysa huwa alle alladii midka wey jacala yeelay lakum idinka idin yeelay alarda dhulka idinka yeelay daluulan mid idin laylyan ee famshuu socda fii manaakibihaa dhulka garbihiisa garbaha dhexdooda ku socda dhulka garbihiisa iyo dhinacyadiisa korkooda ku socda wey wa kuluu cuna min risqihi ilaahay risqigiisana wax ka cuna wa ilayhi xaggiisuna annushuuru soo bixintu ay ahaatay haddii laysa soo bixiyana xaggiisa unbaa laysu soo saadaraya meel kaloo la aadi ma jirto saas wey maanaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa ayagoon rabbigood subxaana wa tacaala ka maqan ka maqan waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala innaga sida fikirkeenna iyo siday markaa inala tahay bini aadamka yacni markaa ilaahay kama hor muuqdo ma arko lama joogo haddii uu kula joogi lahaayo markaa aada arkayso ishaadu qabanayso bini aadamka oo dhan iyo insigii jinnigu waa ka sinan lahaayeen inay ka cabsadaan oo rumeeyaan maxaa yeelay waxaad ku garanaysaa haddii maalan lagu yidhaahdo yani waxa weeyaan dawladda maalan kaba soo qaad lillahi matala acla maalan laakiin dawladdan hadda matalan hoos joog oo kaleeto dawladdan qaar fara badan oo waxun ku kici lahaa baa jira maxay ugu kici waxay ugu kici lahiin dawladdaasi ka baqaya hadday isleeyihiin laydinma arko wax badan bay marka kharibayan soo ma arki yani marka yani in ayagoo alle ka maqan oo aynan arkaynin inay ka baqaan baa waxay tahay maziye dheeraad ah ammaan dheeraada wy maanaa maxaa yeelay shayga kula jooga rumayntiisa ka hor muuqdaa taasi maziye maaha waxaa khalqi o dhan baa ka simanta iyada shayga ku hor jooga rumayntiisu maziye ma aha laakiin waxay rumeeyeen rabbigood ayagoo ka maqanoo awna markaa hor joogin macnaha dembi dhaaf bay qoladaasi leeyihiin ajir weynna way leeyihiin markaasaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qolyahan ama mu'miniinta ha noqdeen ama gaaladaba ha noqdeen hadalka aad ku hadlaysaan ama qarsada ama muujiya labadaba ilahay waa isku mid waa isugu mid oo maxay isugu mid yihiin inahu caliimun bidaati suduur iska dhaaf hadal aad ku hadasheene xaaladaha laabta ku jiroba ilahay ogyahay subxana wa tacala laabtaada maxaa ku jiro caqiide ah maxaa iimaan ah maxaa kufri ah ogi maxaad doonaysaa oo qalbigaaga ku jiro aad hadda ka fikiraysaa waa ogi xaaladda qalbiga u laabta u saaxiibkee weli aan soo bixin af iyo adintoona aan ka soo bixin buuba ogsoon yahay haladaad ku hadasheen iskaba dhaf ama qariya ama mujiya waa laynla socdaa wy maana markaasaa laynoo cadeeye waxa la yidhi alaa yaclamu man khalaqa hadduu alla abuuray yani khalqiga allihii abuuray soo ma oga allihii abuuray waa ogsoon yahay isagaa abuuray xubnihiisan yani waxa weye sameeyey mid walba meeshuu saaran yahay dhigay qalbigan isagaa abuuray xididada u sameeyey waxaan oo dhan isagaa isku rakibay isagii saa wax isugu rakibay inuu haddana garan waayo ogaan waayo ma wax dhici karaa maba dhici karayso ma suuroobi karayso alaa yaclamu man khalaqa wey wuuba abuuraye seebuu u ogaan waayayaa wuu ogi lilahi lmatalu lacla maalan muhandiska intuu guriga dejiyey nidaamkiisa haddana guriga dhisay taqriiban markuu soo qaato khariidadii iyo nidaamkii uu guriga ku dhisay bini aadamka wuu garanayaa gurigan iyo meesha tiirku kaga jiro iyo qaabkuu kale yahay ilan isagaa dhisay wuu u xogogaalsan yahay midka aan dhisina injineerka kalea isagaa ugu xogogaalsan soo saas ma waa bini aadamka iyo khalqiga wey allah subxaana wa tacala maxaad moodaysaa marka allah maxaad umalanaysa rabbiga subxaana wa tacaala cilmigiisu wax ka qarsoon ayna jirin haddana wuxuu ku darsaday waa khalqigiisiiyo isagaa abuurtay wax ka qarsooni marka mau jiro maana waana latiif oo yani waxyaabaha qarada yar ee la haleeli karin cilmigiisu waa gaadsiisan yahay khabiir weeyo shay walba guntiisi iyo salkiisu ogsoon yahay wax ka qarsoomi kara ma jiro alla subxana wa tacaala dhulkanuu idiin abuuray isagoo idiin layliyan daluul yani waa idiin layliyan yahay oo idinma diidayo hadaad doontaan waad ku saxaroonaysaan waad ku kaajaysaan yani waad qodanaysaan waad falanaysaan waad dhisanaysaan buurihiisa iyo yani yani waxa weeyaan banaanadiisa iyo meel walba idin diidi maayo oo idhaaf ku dhihi maayo soo ma jeed daluul waay oo yaa saa kuugu leeliya ma awood baad ku leyliyata xooggeenu inagu dhulka hadda ku maamulnay miyaa jira waa makhluuqa xoogga badane hal mar hadduu isrogo inagoo dhan buu ina kala tuuri karaa soo saas ma awood kuma haysana marka laakiin ilaahay baa leeliyey subxana wa tacala rabbi baa saa u sakiray saas wey maanaa allaha saa idinku sakiray marka famshuu fii manaakibiha dhulkaa dhinacyadiisa iyo garbihiisa ku socdaa layi manaakibtu waa jamcu mankib mankibkana garabka la yidhahda waxaa laga wadaa dhulka qaaradihiisa iyo badihiisa iyo berigiisa iyo dhinacyadiisa mara idinkoo danihiina iyo risqigiina raadinaya wa kuluu min risqihi waxaad ka ogaataan markaad dhulkaa maraysaan oo ganacsi u socotaan oo risqi raadinaysaan oo wax rabtaan waxaad heshaani waa risqi ilaahay wa kuluu min risqihi xooggaagi xeeladaada maha markaad intaad maragtibta raacdaan oo aad qaradaha ka gudubtaan oo yani badeecada keensataan oo ka faa'iidaan ood wax ka heshaan wa kuluu min risqihi waxaanaad soo heshay xooggaagii xeeladaada midna maaha ee waa risqi ilaahay ku siiyey cun dhulkaad martayna isagaa kuu layliyey waxaanaad soo heshayna isagaa ku siiyey adigoo dhanba isagaa ku maamulaya wa ilayhi nushuuru intaasi waa adduunyada intaad joogtaan haddii adduunka laga tagana xaggay noqon doontaa wa ilayhi nushuur isagan baa lagu dambayn doonaa meelnaba ilahay ugama baxaysid marka rabbiga aadan meelna maamulkiisa uga baxaynin adduun iyo aakhira toona soo inaad raalligelisid kuguma haboona marka saas wey maana ina aladiina kuwa yakshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilgaybi maqnaansho xalay ku sugan yihiin lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa ajrun iyo ajr kabiirun oo weyn wa asiruu qarsada khalqigiiow qawlakum odhahdinna qarsada aw amase ijharuu ama la jahra bihi odhahda la jahra inahu isagu alle caliimun midkii ogaansho badan weye bidaati suduuri laabaha xaaladaha u saaxiibka laabaha xaalada u saaxiibkae ku jirta ilahay waa ogsoon alaa yaclamu miyuusan ogeyn ama alaa hooy yaclamu wuu ogsoon yahay allah subxaana wa tacaala yaclamu wuu ogsoon yahay de man allaha khalaqa abuuray khalqahu wuu ogsoon yahay saa waa la dhihi karaa manta makhluuqii waa laga dhihi karaa yaclamu faacilkeedana damiir alla u noqonaya laga dhihi karaa oo waxay noqonaysaa alaa hooye ama alaa yaclamu miyuusan ogeyn alle man makhluuqii khalaqa uu abuuray miyuusan ogeyn makhluuquu abuuray soomuu ogsoonaa islama laga dhihi karaa wa huwa alatiifu lkhabiir huwa alle wahuwa isagu allatiifu midka waxyaabaha qarada yar ee khafiifka ogsoon wey alkhabiiru shay walbana guntiisa og huwa alle alladii midka wey jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinka yeelay daluulan mid laylyanoo laydiin layliyey ee famshuu socda fii manaakibihaa dhulka garbihiisa ku socda dhulka garbihiisa ku socda dhinacyadiisa ku socda maana safra oo risqigiina iyo tijaaro iyo beecshiro iyo ganacsi wa kuluu cuna min risqihi alla risqigaa uu idin siiyeyna cuna risqiga ilaahayna wax ka cuno waxaad heshaanoo socodka iyo safartaa ku heshaan ilahay baa idin siiya cuna wey maana xalaal buu idin yahay wa ilayhi alla xaggiisaana annushuuru soo bixintu ahaatay oo isaga xaggiisaa laysu soo saaraya qubuurta layska soo bixinaya aamintum miyaad ka aamin noqoteen marka man allaha fi samaai xagga sare ku sugan an yaksifa inuu gooyo bikum idinka alarda dhulka inuu idinla gooyo ma aamin baad ka tihin oo fa idaa markaa hiya arladii tamuuru yani waxa weeya mid wareegaysa wey markaasay wareega caddaysanaysaayo yani waxa weye ibtiraab baa ku dhacay aamintum ma aamin baad ka tihin man allaha fi samaa'i xagga sare ku sugan an yursila inuu diro ma aamin baad ka tihin calaykum korkiina inuu kusoo diro xaasiban dabayl qururux wadata ama roob qururux wata fasataclamuuna waad ogaan doontaan buu rabbi yidhi kayfa sidee buu nadiiri u digidaydu say ahaatay waad ogaan doontaan arrintaa digidda aan idiin digayo waad ogaan doontaan xaqiiqadeeda wey walaqad kadaba xaqiiqe waxaa beeniyey alladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey way beeniyeen ee fa kayfa sidee buu kaana ahaaday nakiiri diidadaydiisay noqotay beenintaa markay beeniyeen diidadan ku diiday say ahaatay wey macnaha awalam yarow miyaynan arkaynin ila atayri shimbiraha xaggooda miyaynan arkaynin oo fiirinayn fawqahum xaal ay yihiin shimbirahaasi saafaatin xaalo ay yihiin shimbirahaasi kuwa safsafaya ajnixatahunna wey garbabiyadoodii iyo garbahooday safayaan wayaqbidna iyo iyaga oo kuwa laabaya ah wayaqbidna ay qaabida xaalo ay yihiin kuwa laabayo garbihii soo laabaya maa yumsikuhunna ma uu qabanayo maa yumsikuhunna xaal uusan haynaynin ila araxmaanu allaha naxariista badan mooye cid kaloo haynaysa xaalo ayna jirin inahu alla bikulli shayin shay walba basiirun midkii arkow waa idinka laydin kari laayahay dhulkii ilaahay baad degantihiin samadii ilaahayna saanqaaf bay idiin tahay allana subxaana wa tacaala waa idinka sarreeyaa waa idinka idinkoo meeshaa ku dhexnoo laydin kari la'yahay oo macaasida laydinka kari la'yahay ilaahay waajibaadkiisana laydinku kari la'yahaye ma aamin baad ka tihin dhulkan aad ku nooshiin inuu idinla gooyo allaha xagga sare jira man fi samaa'i samadan hadda waxaa laga wadaa yani waxa weye min asumuwi waa la kalo culuwi waay leanna waxa weeye assumuwu fi luqati alcarab alculuwi waay macnaha waxaa laga wadaa wax kastoo kaa sarreeya samaa baa la yidhahda wax kastoo kaa sarreeya samaa baa la yidhahda haddana samadu waxay noqotaa samada jurmiga le inoo muuqatana way noqotaa wax kastoo kaa sarreeyana oo loo isticmaala allah subxaana wa tacaala maadaama aynu soo marnay marka istawaa cala alcarshi carshiguu ka sarreeyaa aayadani waxay tihi allaha xagga sare idinka jira soo ma jeeda waa aayaadka marka kutusaya inuu rabbi subxaana wa tacaala uu jiro jihat lculuwi xagga sare inuu alla jiro subxaana wa tacaala aayaadka qur-aanka kutusaya ayay ka mid tahay allahaa kor jira miyaydaan ka baqayni ma aamin baad ka tihin inuu dhulka idinla gooyo dhulkan inuu idinla jiro ma aamin baad ka tihin maya inaad ka aamin noqoto maaha ayi laxda daqiiqad kasta ilaahay waa ka suurowdaa dhulkan aad ku taagan tahay inuu kula gooyo oo hadda xawaadistan hadda maalmahan dhacaya ee la yaab kale nabigu sal lay waslam wuu sii sheegay oo wuxuu ku sheegay aakhiru zamaanka markay qiyaamadu soo dhowdahay dhulgariirkaa badan doona buu nabig sal lay slam dhulgariirkaa badan doona bal wasaa'il iclaamka iyo qalabka warbaahinta fiiriya taqriiban waxaad is leedahay bishiiba dhulgariir baa dhaca waayahan dambe sanadahan dambe kii hadda ugu dambeeyey oo boqolaalka kun ay ku halaagsameen iska dhaf kaas hadda waxaa ka dambeeyey ugu yaraan saddex afar baa ka dambeeyey soo maarta allah subxaana wa tacaala dhulkan aada dul joogtaan ee degan tihiin buu idinla jari karaa idinla goyn karay taasi waa mid dhulkii haddii laydinla gooyo markaasi mid wareegayo oo wuxuu noqonayaa yani waxa weeye faidaa hiya tamuur tamuurka waa kaa soo marnay yani waxa weeye maara mawaraanan macnaha waxaa laga wadaa shaygu markuu wareego tago oo soo noqdo isku wareego ayaa la yidhahdaa macnaha ma aamin baad ka tihiin allaha xagga sare jiraaye inuu samada idinkaga soo diro dabayl ama roob dhagaxyaan wata quruurax wata xagga sarena waa laydinkaga imaan karaya oo daruurahan idin da-ayay roobkan da-aya baa dhagaxyaan yar yara lasoo raacin karaa eber laydinkaga dhigi karaa ilan qolaaba say u sugahayeen oo daruur usoo socotay ay lahaayeen yani waxa weeyaan roob bay noo wadaa ayaa ilahay soo maarta yani rabbi subxaana wa tacaala wuxuu doonu idinkusoo fasixi karaya samadana waa laydinkaga imaan karaa hoosna wuu idinkaga imaan karaa maxaad marka uga aamin noqonaysaan oo isu dhiganaysaan ood u halmaanaysaan alla subxana wa tacala fasataclamuuna kayfa nadiiri digniintayda waad ogaan doontaan bu rabbi subxana wa tacala waad waa hanjabaad wey waad ogaan doontaan digniintaydu meel meel bilaasha dhici mayso saas macana waxaa kuwa nabi maxamed kasoo jee kasoo horjeeda hortood waxaa beeniyey kuwa ka horreeyey kuwaasi markay beeniyeen inkiraadii aan inkiray say ahayd bu rabbi yihi subxana wa tacaala oo sayleynoma sheegin say noqotay inkiraaddii ilaahay uu qawmu nuux inkiray say noqotay waan soo baranay qawmu huud iyo ree caad see loo galay ree samuud see loo galay fircoon see loo galay inkiraadda ilaahay subxaana wa tacaala duruusteed halkaasaynu kusoo qaadanay fa kayfa kaana nakiri wax saalan ma ahayn taasoo kaleeto unbaa idinkana idinku dhici weyn haddaynaan isjiro isilaalini wey rabbi subxaana wa tacala markaasoo aayaadkiisa kawniga ee qudradiisa iyo awooddiisa kutusaya ayuu wax inaga tusay miyayna fiirinaynin buu rabbi subxana wa tacala shimbiraha shimbirahan korkooda duulaya oo marna garbabyadooda iyo garbaha safaya marna isku soo laabayo oo jidhka ku dhajinaya haddana labada goor midna ma soo dhacayso hadday isku soo laabtana weli hawadii bay duulaysaa haddii ay fidisana weli waa duulaysaa yaa hayo oo inay soo dhacdo ka celinaya maa yumsikuhunna ila araxmaan allaha naxariista badan unbaa haya oo inay soo dhacaan ka haya qudra cajiibo adigana haddaad dhagax yar qaado dhagax yar oo giraama haddaad qaado ama kaba yarba ood kor u tuurto hawadaa ma istaagi karayo waa soo noqonaya shimbirtana waxaaba laga yaabaaba inay kiilo iyo ka badanto haddana waa duulaysaa hawadaasay socotaa way xaragoonaysaa garbaheeday fisanaysaa waa soo ceshanaysaa ilaahay baa haya lawlaa ilaahay hayntiisa ayna jiri lahaynna way soo dhici lahayd marka saas weyaan waa aayad weyn oo ku tusaysa qudrada iyo ilaahay awooddiisa subxana wa tacala saas weyaan alla wax walba waa arkaa oo wax walba rabbi baa maamulaya subxana wa tacala aamintum ma aamin baad ka noqoteen man allaha fi samaai xagga sare ku sugan an yaksifa inuu gooyo bikum idinka alarda dhulka inuu idinla gooyo oo fa idaa markaa hiya iyadu tamuru mid wareegaysa wey amin am amase amintum waxaad ka aamin noqoteen man allaha fi samaai xagga sare ku sugan an yursila inuu diro calaykum korkiina xaasiban mid qururux wata shay qururux wata oo dhagaxyaar yar yar wata ama roob ama dabayl miduu noqdoba inuu idinku soo diro fasataclamuuna waad ogaan doontaan kayfa sideebu nadiiri digidaydu ay ahaat u digidaydu say ahaat walaqad kadaba xaqiiqiya waxaa beeniyey aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey ee fa kayfa sideebu kaana ahaaday nakiiri inkiraadaydii aan inkiray arrintaas iyo beenintooda say noqotay waa lagu baaba'ay wey awalam yarow miyaynan arkaynin ilatayri shimbiraha xaggooda miyaynan arkaynin fawqahum korkooda xaal ay yihiin saafaatin xaalo ayihiin shimbirahaasi kuwa safsafaya garbahooda oo wayaqbidna iyo kuwa soo laabaya kuwa soo laabayo garbihii soo laabayo jidhka ku dhajinaya maa yumsikuhunna ma uu yani waxa weeye haynayo oo soo dhicitaan kama haynayo shimbirahaas ila araxmaanu allaha naxariista badan mooye cid kaloo inay soo dhacaan ka haya oo ka celinaya ma jiro allah hawadaa ku haya subxana watacala inahu alla bikulli shayin shay kasta basiirun midkii arka wey oo la socda wey rabbi subxana watacala halkaasuu ka maamulaya subxaana wa tacala bini aadamku diyaaradda markuu samaynayo shimbiruhu ka fiirsaday soo saa lama socotaan ha shimbirahan tabtii shimbirtu ahayd un bay u sameeyeen yani waa ilahay subxana wa tacala asraarta bini aadamka uu daaracsiyey o u kashfiyey bay ka mid tahay diyaaraddan markii la samaynayay nimankii samaynayay shimbirtan iyo qaabkeeda un bay ka fiirsadeen sideedii oo kaleeto un bay u sameeyeen shimbirta iyo diyaaradda soo samee kaas sidii o kale w yani waxa weye rabbi subxaanahu watacaala aayaadkiisa qur-aanka markuu dadka tusayo taqriiban duruus baa ku jirta laakiin duruusta dhanka innaga laynoo jeedinayo waxa weeye inaynu meeshaa ka aragnoon ka daalacano awooddu weyn inay ku jirto awoodda meeshaa ku jirtana markaa aynu u hogaansanno isu dhiibno amman kee wey amman waa kuma haadaa kani alladii kaasoo huwa isaguba jundun ciidan ah lakum idinka ciidan idin ah jundigaasoo yansurukum idin hiilinaya min duuni araxmaani allaha naxariista badan ka sokow in ilkaafiruuna gaaladu maynan ahaanin ilaa fii quruurin kadsooni dhexdeeda mooye wax kale maynan ahan waa kadsoonyi am amase man waa kuma haadaa kani alladii kaasoo yarzuqukum idin irsaaqaya in amsaka hadduu haysto alleh risqahu risqigiisa hadduu haysto oo idinka ceshado bal iskaba dhaafe wax idin irsaaqi kara ma jire lajuu way madax taageen oo way madax adeygeen fii cutuwin ha lajuu way way way macnaha lajuu way madax taageen fii cutuwin madax adayg dhexdii iyo wa nufuurin carar dhexdii ayagoo madax adayg iyo carar ku sugan bay madax taageenoo ku adkaysteen oo daa'imeen way macnaha afaman macidda yamshii socda mukibban xaal uu yahay mid gembisan calaa wajhi wejigiisa korkiisa u gembisan ahdaa miyaa hanuun badan am amase man cid ayaa hanuun badan yamshii soconaya sawiyan xaalu yahay mid siman calaa siraadin jid jid korkiina ahaaday mustaqiimin oo toosan labadaa keebaa hanuunsan baa rabbilahi subxana watacala macnaheedu waxa weeye intaa markii laydiin soo caddeeyey hadalku waxa weeyaan hadda hanjabaad wey waa kuma ciidanka ilaahay idinka hiilinaya oo allah hadduu idin maago ciqaabtiisa idinku bilaabo ciidanka idin soo gurman kareed isku hallaynaysaan ee ilaahay idinka difaaci kara waa kuma ee idin hilinaya ma jiro mar haddayna taasi jirin gaalo waa uun kadsoon tahay in ilkaafiruuna ilaa fii quruur waa niman uun qarow iyo dhadhab ku jira niman qarow hayo wey waa kadsoon yihiinoo waxaan waxba ahayn bay ku mashquulsan yihin waa moogi waxay la socdaan ma jiro allaha subxaana wa tacaala waxaa la leeyi waa kuma midka idin irsaaqaya hadduu ilaahay risqiga idinka haysto hadduu ilaahay risqiga joojiyo addoommada uu masruufayo ma cid waxaa jirtaa bedelkiisa geli kartao idin irsaaqi karta abadan dhibicdaas bini aadamka iyo khalqiga noolahoo dhan ku wada xidhan yihiin samada ka imaanaysa dhibicdaa hadduu ilaahay joojiyo ma la noolaan karaa ayib bedelkeeda ma la heli karaayo inta warshado la rakibto oo dhulka biyo laga soo saarto oo ma la jiri karaa abadan saas maana risqigiisa ilahay hadduu haysto dhulka waxa ka soo baxayana celiyo samada dhibicda ka imaanaysana joojiyo cid idiin bedel noqon karto oo idin siin kartaa ma ay jirto ayib sidaa iyadoo ah ayay haddana madax adayg iyo macnaha waxa weye inay ku madax tiiriyaan madax adayg dhexdii iyo carar ay xaqa ka cararayaan madax adayg iyo macangegnimo iyo xaqii ay ka cararaan midaasay ku madax tiiriyeen oy ku adkaysteen laba misaal baa haddana layna siinaya bal labadan isu fiiriya laba ruux midi wuu foorraayo wuu gembisan yahay madaxuu ku socdaa jid qumanna ma haysto dhul hayjad ah oo kala dheer oo qawye ah oo buuro ah oo isaga dhan yacni waxa weeyaan meel habaysan oo isku aadan aan lahayn yuu ku socdaa madaxana wuu ku socdaa minjihiina kor bay jiraan kaas iyo ruux taaganoo lugihiisii ku socda jid toosanna haya labadaa koodee baa hanuun badan labadaa keebaa gaadhi doona meeshuu u socday midka lugihiisii ku socday si toosa u taagan jid toosanna haya soo ma jid kaasi meeshuu ku socday kama lumayo laakiin ninkan madaxa loo fororiyey ee madaxii luga looga dhigay jidna aan haysanin midkaasi marnaba meeshuu socday gaari maayo midkaasi waa gaalka jidka toosan ruuxa ku socdana waa mu'minka adduunkana jid toosan buu hayaa wax walba waa u cadyahay aakharana jid toosan buu qabsan doonaayo jannada uu ku tago gaalkana adduunka meeluu u socdo iyo meeluu ka socdo iyo meeluu ku sugan yahay iyo mabda uu haysto kama warhayo waa kaa foorare madax madaxa u socdo kale s maana meel la garan maayo marka naar jiduu kaga carara ma yaqaano jiduu ilaahay ku raaligeliye ma yaqaano jiduu janno ku gala ma yaqaano xumaan iyo samo ma kala yaqaano madax madaxuu ku socda labadaa keebaa hanuun badan burbile subxana watacala laba la isku shabax maa waa kala fiican yihiin muminku waa kan gaalkuna waa kaawy maana bal adigu madaxa intaad ku socoto qolo madaxa ku socon karaa jira madaxa intaad ku socoto bal waxaad isku daydaa masaajidka iyo ridiisa inaad ka baxdo maga bixi marka abad leanna indhihiiba kor bay aadayaan saad u socon karto wala socon kartidba marka ruux fooraray meel lama gaari karo xataa meel u dhow oo uu socday ma haleeli karayo saas way maanaa ayib aman kee wey aman waa kuma haadaa kani alladii kaasoo huwa isaguba jundun ciidan a lakum idinka ciidan idin ah kaasoo yansurukum idin hiilinaya min duuni araxmaani allaha naxariista badan kasokow idin hiilinay inilkaafiruuna gaaladu maynan ahaanin ilaa fii guruurin kadsooni dhexdeeda mooye wax kale maynan waa kadsoon yihin waana wax khaldan wey am amase man kuma wey haada kani alladii kaasoo yarzuqukum idin irzaaqaya in amsaka hadduu haysto alla risqahu risqigiisa hadduu haysto yaa idin irzaaqi kara ma jiro saa hadday tahay ilahay u hogaansama bal iskaba dhaafe lajuu way madax tiiriyeen way ku adkaysteen fii cutuwin madax adayg dhexdii iyo wa nufuurin iyo carar carar ay xaqa ka cararayaan iyo madax adayg iyo macangegnimo dhexdeeda daa'imeenoo ay ku madax adeygeen afaman ma ruuxa yamshii socda mukibban xaal u yahay mid gembisan calaa wajhi wejigiisa korkiisa u gembisan ahdaa miyaa hanuun badan am amase man cid ayaa hanuun badan yamshii socda sawiyan xaal uu yahay mid siman lugihiisii ku socda jidhkiina kor jiro calaa siraatin jid korkiina ku socda mustaqiimin oo toosan jid toosan korkiisana haya macnaha labadaa keebaa hanuun badan ka hore waa gaalka ka dambana waa mu'minka wey macnaha qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow huwa alle alladii midka weeye ansha'akum idin amaamuday oo idin abuuris bilaabay oo wajacala yeela lakum idinka assamca maqalka waalabsaara aragyaalka waalaf'idata iyo quluubta qaliilan wax yar maa oo aad u yar ayaa tashkuruuna ku shukrinaysaa huwa qul waxaa tidhahdaa huwa isagu alladii midka wey dara'akum idin firdhiyey fi lardi dhulka dhexdiisa idinku firdhiyey wa ilayhi xaggiisaana tuxsharuuna laydin kulmin doona laydin shirin doona wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa goormuu ahaaday haadaa kan alwacdu ee yabooha ah shirintaa laysa shirin doona waa goorma in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow inama alcilmu ogaanshaha wacdigaa waktigiisoo la ogaadaayey cinda allahi ilahay agtiisu ahaa ilahay baa haya wa inamaa ana anigu nadiirun diga un baan ahay digahaasoo mubiinun cad oo digniintiisoo caddah falamaa goortii ra'ow ay arkeen hu cadaabkii loo yaboohayay markay arkeen zulfatan xaal ay tahay isagoo dhow zulfatan isaga oo dhow oo lasoo dhoweeyey markay arkeen sii'at waxaa la xumeeyey wujuuhuladiina kuwii wejiyadooda kafaruu kufriyey waa la xumeeyey xumaan baa ka muuqatay wa qiila waxaana la yidhi haadaa kani alladii kii weye kuntum aad ahaydeen bihi isaga taddacuuna kuwa dalbada kuwaad codsan kaad codsan jirteen weyaan baa la odhanaya macana alla subxaana wa tacaala nicmooyinku idin galay ee aydan ka abaalgudayn nicmooyinku idin galay aydan ka shukriyayn baa layna taabsiinaya rabbi subxaana wa tacala isagaa idin abuuray idinkoon jirin buu idin keenay markuu idin abuurayna wuxuu idin siiyey xubnahan qaaliga ah yani waxa way lixda lixaad iyo waxaad haystoo dhan isagaa idin siiyey maqalkuu idin siiyey aragbuu idin siiyey qalbiga oo yani waxa weeye xaruntii jidhka ah ayuu idin siiyey intaasoo dhan markuu idin siiyey wax yar baad ku shukriyaysaa inaad u mahadcelisaan oo alxamdulilahi tidhahdaan xubnahanna isaga ku raaligelisaanoo wax ilaahay raaligeliya kaga shaqaysaan wuxuusan rabin oo raalli ka ahaynna ka ilaalisaan taa waa laydinka lahaya qaliilan maa tashkuruun saas way macnaha allah subxaana wa tacaala isagaa dhulka idinku firdhiyey soo ma jir toddobada qaaradood bay kala degan yihin waa carruurtii aadamu saasaa ilaahay u baahiyey oo firdhiyey ma saasaad u firdhisanaan doontaan maya wa ilayhi tuxsharuun waa laysu kinkeeni maalinkaad bilaabanayseen hal oday baad ka farcanteen iyo iyo xaaskiisa hal meel baad ka wada bilaabateen hal meel baad wada deganaan jirteen marka ugu dambaysana meeshii meel lamida un baa laisugu soo kin wada celinaya hal meel baa laisugu kin keenaya saa u kala baahdanaan maysaan sidaa markii la yidhahda gaalada waxay dhahayaan oo waxaasi hadduu wax jira yahay maad wakti u sheegtaan waa waktige bata hada alwacdi waa laysu keenaya waa laydin soo uruurin doona waa laydin soo saaraya waa goorma waa waktigaana dhah ma sanad kadibba ma toban sana ma kun sana wakti sheega waxaan wakti lahay wax jira mehe markaasaa waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa inama alcilmu cinda allah u fiirsada marba hadday arrinta soo gasho qiyaamadu goormay imaanaysaa cilmigeeda ilahay baa loo celinaya lagama jawaabi karo rususha kama jawaabi karaan soo ma jeed inama alcilmu ogaansho la ogaado xashirgaa iyo isoo soo shirinta waktigeeda ogaansho la ogaadaayo cinda allahi ilahi agtiisu aad ilahay baa khaas laha subxana watacala annagu la naqaan annagu laakiin waxaan nahay uun dige digniintiisoo caddahay war wax jiro oo soo socdaoo xaqiiqo ah baan idinka digaya iska jira intaasaa isaaran laakiin inaan ka jawaago waa goorma jawaabteeda anigu malihi inama alcilmu cinda allahi way taa jawaabteedu macna markay intay tagaan arrintii ay diidanaayeen xaqiiqadeedii isdul taagaan oo cadaabkii ay arkaan isagoo weliba la soo dhaweeyey leanna qiyaamada marka la taagan yahay bankeeda ayaa naartii jahanamo lasoo dhaweynaya jannadiina waa la soo dhawaynaya naartiina waa la soo dhawaynaya saas maana yani waa agtan dadka agtooda la keenaya markay arkaan ayadoo hortooda tiba soo dhawaatay ayaa wejiyadooda la xumaynaya siat wujuhu aladiina kafaruu wejigii baa isbedel ku dhacaya yani waxa weye murugta iyo walbahaarka iyo dhibka haystee qalbiga galay ayaa calaamaadkiisu wejiga ka muuqanaya markaasaa wejiga midabkiisiibaa isbedelaya wa xumaantiibaa laga dareemaya culays iyo dhibka haystaa laga dareemaya siad wujuhu ladiina kafaruu markaasaa waxaa lagu odhanaya waa midkaad codsanayseen galaa la odhanaya hada aladii kuntum bihi tadacuun waa midkaad dalbanayseen ee aada lahaydeen noo keen soo mayna degdegsanan oo mayna lahayn war wax jira hadduu yahay maxamed oo cadaabkana seegisa la kaale hadda nagu soo sayb la kaalay waxay ku hayaan sooma midkaad codsanayseen weeyaan baa laleeyahay gala saas way macana ayib qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedo huwa isagu aladii midka wey ansha'akum idin abuuris bilaabay oo wajacala yeelay lakum idinka assamca maqalka iyo walabsaara aragyaalka iyo walaf-idata quluubta intaba idin yeelay oo idin siiyey qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tashkuruuna ku shukrinaysaan xubnahaas ilaahayga abuurtay ha lagu caabudo qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedo huwa isagu aladii midka waya dara'akum idin firdhiyey oo idin baahiyey fil ardi dhulka dhexdiisa idinku baahiyey oo idinku firdhiyey wa ilayhi xaggiisaana tuxsharuuna laydiin soo shirinayaa oo waa laydin soo celin doonaa hal meel baa laysugu kinkeen wayaquuluuna waxay leeyihiin sidaa markii la dhaho mataa goormo ayuu ahaaday haadaakani alwacdu ee yabooha ah shirintaa iyo soo shirintaasi yaboohaasi waa goorma waa waktigee in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa rur sheegay wakti u sameeyey qul waxaa bada nabi maxamedow inama alcilmu ogaanshuhu waktigeeda la ogaado arrinkaa waktigiisaoo la ogaada cilmigiisu cinda allahi ilahay agtiisu ahaa khalqi og ma jiro walaa malku jibriil xataa wa inamaa ana anigu nadiirun digay un baan ahay mubiinun oo digniintiisu cadda wax cad baan ka digaya way macnaa digniin cad baan idin soo gaarsiiyey falamaa goortii ra-ow ay arkeen hu cadaabkii laysu yaboohayay markay arkeen zulfatan isaga oo la soo dhaweeyey maxaalu yahay mid la soo dhaweeyey siat waxaa la xumeeyey zulfatan isagoo dhow master bimacnaa isfacila laga dhigi karaa ama waxaa laga manaa ism mafcuul baa laga dhigi karaa siat waxaa la xumeeyey marka wujuuhu ladiina kuwii wejiyadoodii baa la xumeeyey kafaruu kufriyey wa qiila waxaana la yidhi haadaakani alladii kii weye kuntum aad ahaydeen bihi isaga taddacuuna kuwa dalbado oo codsado aad ahaydeen oo aad la kaalay lahaydeen kii isaga ahaw qul waxaa badaa nabi maxamedow ara'aytum bal ka warrama gaaloy in ahlakanii hadduu i halaago allahu alle aniga iyo waman maci iyo cid waman maciya iyo cidda la jirankayga aba aniga inta ila jirtaba ee i rumaysanba hadduu ilaahay na halaago aw amase raximanaa ama uu noo naxariisto laba gooraba faman yujiiru yaa badbaadinaya alkaafiriina gaalada yaa badbaadinaya min cadaabin cadaab yaa ka badbaadinaya aliimin oo aliimin oo xanuujiya qul waxaad odhan nabi maxamedow huwa allaha aan idinku yeedhayeen caabudayahay arraxmaanu waa midka naxariista badan aamanaa waan rumaynay bihi isagaan rumaynay wa calayhi korkiisaana tawakalnaa tala saarannay fasataclamuuna waad ogaan doontaan man kuma ayaa huwa isagu fii dalaalin baadi dhexdeeda ku sugan mubiinin oo cad inaan annaga nahay inay idinka tihin waa kala caddaan doontaa qul waxaa dhadaa nebi maxamedow ara'aytum mal ka warrama in asbaxa haddii uu ahaado maa'ukum biyihiinu hadday ahaadaan hawran kuwa diisa ama kuwa muuse oo macnaha waxaway gura kuwa guro dhulka gala hadday noqdaan faman ya'tiikum yaa idinla imaanaya bimaa-in biyo yaa idinla imaanaya maciinin oo durduraya biyo socda yaa idiin keenaya haddii biyihiina dhulka la geliyo qul ara'aytum in ahlakaniy allahu waman maciya aw raximana waxaa laga wadaa waxay isku mashquuliyeen oo gaaladu ay shaqo ka dhigteen nebigiiyo saxaabadiisa inay baaba-aan oo halaagsamaan waxaa la leeyahay marka war nimayaw shaqo idiin taallama wax faa'iida idinku jirtana ma bahaba kaba soo qaade hadduu ilaahay ii halaago aniyo asxaabtayda ama uu ii naxariisto laba gooroba idinku maxaad ka faa'iidaysaan cadaabka ilaahay idinku talagalay ma idinka badbaadinaysa maya hadduuna halaagana idinku cadaab ka badbaadi maysaan hadduu noo naxariistana cadaab ka badbaadi maysaan markadani idinkuma jirto halaaganaga iyo naxariistanada shaqa shaqa kuma lihidin waxna ka heli maysaane waxaad wax ka helaysaan inaad ku dadaashaan u baahan waxa weeye asbaabtii cadaabka aad kaga badbaadi lahaydeen laakiin waa la halaagi iyo way baaba'ayaan iyo ma jirayaan iyo way dabar go-ayaan waxba ka faa'idi maysaan haddii naloo naxariisto oo ilaahay subxana watacaala nasri iyo guulna siiyana waxba idinkuma jira idin waxa dantiina waxa idinku jira waxa weeye inaad cadaabkaas ilaahay idinku talagalay sababtii idinka badbaadin laga ka shaqaysaan waxaan kaloo dhan isku mashquulina laleeya mana laba gooraba idinku cadaabkaasaad leedihiin ee saad isaga jiri lahayd aan ka shaqeey saas mana waxaad tidhahdaa baa nebi maxamed sal ly slam allaha aan caabudayahay waa midka naxariista badan ma dhici karto aniga oo rasuulkiisii ah iyo mu'miniintii iraacaye isaga rumeeyey inuu na cadaabo ama na halaagayo ma dhici karayso maxaa yeelay ilaahay intaa waa ka naxariis badan yahy waraxmaanu allaha aan rumaysannahay waanu rumaynay isagaanan tala saarannay asbaabtu noogu naxariisan lahaa waan la nimid wey annagaa marka naxariista mudan waad ogaan doontaan idinkiiyo annaga midka lunsan haddaad annaga nagu sheegteen lunsanaan idinkiiyo annaga in midkeenna lunsan dib baad ka ogaan doontaan goormaa la ogaan doonaa waa mar aan waxba laga qaban karinoo ay macnaha waxa wey mindiuus ku tagta wy gooray yani waxa xeedhiyo fandhaal kala dhaceen oo haba yaraatee isdabaqabad uusan jirin markaasay xaqiiqada ogaan doonaan ma nebi maxamed iyo ummadiisaa lunsan mise kuwa garab marsan baa lunsan saas way maanaa ka warrama dhe nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh war bal warrama oo haddii biyihiinan aada haysataan ay noqdaan kuwo gura oo dhulka gala awrka waxaa la yidhahdaa shaygu biyuhu markii intay muusaan dhulka ay galaan oo tagaan haddii biyihiinani meelaad ka gaadhaanba ay ka tagaan ood gaadi weydaan ma jirtaa cid biyo durduraya idiin keeni karta waa su-aal maya biyahan aynu isticmaalayno waa biyaha samada ka imaanaya iyo biyahan dhulku uu hayo wey biyihii samadu haddii la joojiyo kuwan dhulku hayana la yidhahda ee ceelasha iyo barkadaha iyo kuwana la yidhaahdo dhulka gala oo meelaan la gaari karin taga ma cid biyo durdurhaya idin keeni kartaa jirta ma jirto war ilaahay baa gacanta idinku haye si walba gacanta idinku haye ilaahay caabuda oo rabbi ka dambeeya wy maana qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow ara'aytum bal ka warramo in ahlakanii hadduu i halaago allahu alle aw aniga iyo waman maciya iyo inta la jirankayga i rumaysan hadduuna halaago aw amase raximana ama uu noo naxariiso faman yujiiru yaa badbaadin kara alkaafiriina gaalada yaa badbaadin min cadaabin cadaab yaa ka badbaadinaya aliimin oo wax xanuujiya qul waxaad idhahdaa nebi maxamed oo huwa alle arraxmaanu midka naxariista badan wey aamana waan rumaynay bihi isagaan rumaynay wa calayhi korkiisaana tawakalna tala saaranay arrimaha annagana isagaan udhiiban ku kalsoonnahay fasataclamuuna gaalay waad ogaan doontaan man kuma ayaa huwa isaguba fii dalaalin baadi dhexdeeda kusugan mubiinin oo cad wa ina aw iyaakum la calaa hudan aw fii dalaalin mubiin wey macana qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow ara'aytum bal ka warrama in asbaxa hadday ahaa hadduu ahaado maa'ukum biyihiinu gawran kuwa gura oo dhulka gala hadduu noqdo faman kuma ayaa ya'tiikum idiin keeni kara oo idinla imaan kara bimaa-in biyo maciinin oo durdurayoo socda ama biyo ishu qabanayso waa la dhihi karaa min alcayn haddii laga keenay biyo ishu qabanaysana waa la dhihi karaa biyo durdurahayo oo socdana waa la dhihi karaa macana bismi illahi raxman raxiim suurat lqalm suuraddan iyadana waa suura makiya wey nuun allahu aclam bimuraadihi bidalika waxay ka mid tahay xuruuftii aynu soo baranay ee macno loo garanayo uusan jirin xuruuftaasoo kaleeto waan soo baranay ilaahay baa loo daayaa cilmigeeda ilahay baa garanaya subxana wa tacaala tafaasiirta qaarkood waxaa soo arooraya rag culimada ka mid oo isku dayaya inay fasiraan oo balbax ka sheegaan waxaasoo dhan laakiin waa uun ku tiri kuteen iyo israa'iiliyaad mooyaane maba yaraatee wax looma loo hayo ma jiro maxaa yeelay kelimada waxaa lagu gartaa ama carabiyadii luqadii carabigeed qur-aanka kusoo degay bay macno ku lahayd oo carab baa isticmaali jirta ama ma ahe qur-aankaa macnaheeda sheega ama axaadiista nebigaa macnaheeda sheega intaa midna haddaan loo haynin maxaba laysugu lugoyn ba sooma allahu aclam waa in la yidhaha ilaahay baa garanaya nuun kelimadaas macnaheeda waxay tahay waalqalami qalinkii baan ku dhaartay buri subxana watacala iyo wamaa shayga yasduruuna ay sadaraynahayaane ay ku qorayaan qalinka ee maa anta adigu mati nebi maxamedow binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa sababteed bimajnuunin mid waalan mati wa ina laka waxaa kuu sugnaaday nebi maxamedow laajran ajir baa kuu sugnaaday ajirkaasoo hayra mamnuunin mid la goynayo keyrkii ah aan la goynayn wey macnaha wa inaka adigu nebi maxamedow lacalaa khuluqin akhlaaq korkeed baad ku sugan tahay cadiimin oo weyn fasatubsiru way arki doonaan fasatubsiru waad arki doontaa adiga nebi maxameda wayubsiruuna iyaguna way arki doonaan oo way ogaan doonaan biayikum kiina almaftuunu midka la fitneeyey ah biayikum kiineeba almaftuunu ka la fitneeyey oo waali lagu fitneeyey maadaa fitnaysanoo waalan mise iyagaa waalan ina rabbaka rabbiga huwa isagu aclamu midkii ogaansho badan wey biman cid buu ogaansho badan yahay dalla lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay buu ogaansho badan yahay wa huwa isagu aclamu midkii ogaansho badan wey bilmuhtadiina kuwa hanuunsanna isagaa ogaansho badan rabbi wuu dhaartay subxaana wa tacala suuradda bilowgeeda wuxuuna ku dhaartay makhluuq ka mida makhluuqaadkiisa waa qalinka waxaa fiican qalinkan inaan la dhihin qalin khaas ah qalimada waxaa ugu horeeyey ama makhluuqaadkaba ugu horeeyey sida xadiidka nabiga kusugan sal lay slam awalu maa khalaqa allahu lqalam wixii uu abuuray ilahay waxaa ugu horreeyey qalinkuu ahaa qalinkuu ilahay abuuray qalinka markuu abuurayna wuxuu ku yidhi qor qalinkii wuxuu qoray wax kasta oo dhici doonoo ilaahay maqaadiirtiisa buu looxa ku qoray loox maxbuudkuu ku qoray qalinkaa marka maqaadiirta qoray wuu ku jiraa waxaa soo gelaya qalinkan ilaahay uu ku dhaaranaya qalinka malaa'igtu wax ku qorayso waxaa soo gelaya qalinka bini aadamku isticmaalaya qalin meel uu ku yimaadaba ilaahay waa ku dhaaranaya maxaa loogu dhaaranaya waa makhluuq cajo badan wey waa wasiilatlcilmi wey a soo ma jeed aayadkii nabiga kusoo degay waynu utegi doonaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam baridda ilahay bini aadamka uu qalinka baray iyo sida loo isticmaalaayey waa nicmo weyn wey qalinkani marka waxa wey ay malaaig wax ku qorayso yani waxa wey bini aadamku isticmaalaya qalin oo dhan buu ilahay ku dhaaranaya subxana wa tacala qalinkan ku dhaartay iyo waxa ay ku sadaraynayaan waxa ay ku qorayaan waxa lagu qorayo macnaha waxa weeyaan waxa la qorayo sadar sadar baa loo qoraa malaaigtu waxay qorayso bini aadamku wuxuu qorayo wax isku dhex daadsan lama qoro wamaa yasduruuna waxa ay si sadaraysan u qorayaan kaasaan ku dhaartay ee maxay tahay nebi maxamedow nicmada rabbigaa darteed mid waalan ma tihid nicmada ilaahay uu caqli kuugu nimciyey deganaansho kuugu nimciyey dulqaad kuugu nimciyey diin iyo waxyi kuugu nimciyey risaalo kuugu nimciyey nicmadaas sababteed mid waalan ma tihid maxaa yeel mid waalan intaa ma hay sooma haddaad waalan tahay rasuulna maadan noqoteen caqli iyo deganaanshona maadan yeelateen murti iyo hadal toosanna maadan yeelateen nicmada ilaahay maadaama ay kaa muuqato taas sababteed mid waalan ma tihid mana waalid waaliday sheegayan waxba kama jira macnaha alla agtiisana waxaad ku leedahay ajir aan la goynaynin oo aan go-aynin ama aan lagugu gallad sheeganayn ajir aan marna dhammaanayn baad ilahay agtiisa ku leedahay maxaa yeelay dhibkaa lagugu geysanaya ilahay dartii baa lagugu geysanaya adiguna waad ku sabirtay maadaama ilaahay dartii laguu dhibay ajir waxaad leedahay aan dhammaanaynin oo go-aynin macnaha wainaka lacalaa khuluqin caiim akhlaaqu weyn baad korkeeda ku sugantaa le nabiga sal lay slam ilahay baa ammaanay zakaahu rabbuhu tabaaraka wa tacala rabbigii baa taskiyeeyey oo nebiga ammaanay akhlaaq weyn inuu ku dul sugan yahy caaisha radi allahu canha xadiidka muslim uu soo saaray sacd ninka la yihahdo sacd ibnu hishaam ayaa wuxuu ihi caaishaan weydiiyey oo waxaan idhi kayfa kaana khuluqu rasuuli lahi sal ly slam nabiga akhlaaqdiisu seebay ahayd markaasaa waxay tihi qur-aanka ma akriday haa buu yidhi kaana khuluquhu lqur'aan bay tiri akhlaaqdii nebi maxamed haddaadan rabto qur-aanku ah adiga qur-aankan akri akhlaaqdii nebi maxamed sal lay waslam wuxuu ahaa qur-aankan oo socda ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankoo lugaynaya soo akhlaaq cajo badan maaha taasuu rasuulka akhlaaqdiisu ahayd salawatu rabbi waslamu aleyh akhlaaq weyn bal kutubta akriya kutub shamaail ee nebiga sal lay slam laga alifay dhaqankiisii iyo dabeecadiisii iyo akhlaaqdiisii ay culimmadu ka alifeen bal kutubta akriya yani waxa weeye bini aadan wayaba isdhihi mayse mithaal basiid ah toban sano ninkii u shaqaynayay wiil anas ahaayee yani waxa weye adeegihiisa ahaa wuxuu leeyahay tobankaas sanee nebiga aan u shaqaynayey weligay hadalaan dhibsado kama maqlin weligay shay aan sameeyeyna maxaad saa ugu samaysay ima dhihin weligay shay aanan samayninna maxaad u samayn weyday ima dhihin iyay ka suroobi kartaa ya wa inaka lacalaa khuluqin cadiim ilaahay subxaana watacaala khuluq uu ku sheegay inuu wen yahay ayuu nebi maxamed ku dul sugnaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka nebiga akhlaaqdaa leh ee dhaqankaa leh ee dabeecadaa leh ee wanaaggaa leh yay ku sheegayaan oo leeyihin haddana waa waalay war nimay ow yani waxaa la yidhahdaa been sheeg laakiin been run u esheeg been run u eg sheeg ba hal iska qayaxan oo haba yaraatee aan qadsan karinba ayay nimankan sheegaya war nebiga akhlaaqdaa leh ee dhaqankaa leh ee caqligaa leh baa waalan war waxaas wax dhici kara maaha way arki doonaa waad arki doontaa buu rabbi yidhi subxana watacala waad ogaan doontaa ayaguna way arki doonaan midkiina waalan oo ku fitnaysan waali alla rabbigaa subxaana watacala wuxuu ogyahay cidda luunsan oo jidkiisa ka luunsan cidda hanuunsanna wuu ogyahay nuun allah garanaya macnaheeda walqalami qalinkii baan ku dhaartay iyo wamaa shayga yasturuuna ay ku sadaraynhayaan ay ku qorayaan ee maa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa xaalaad ku sugan tahay bimajnuun mid waalan ma tihid wa ina laka waxaa kuu sugnaaday nebi maxamed ow la ajran ajir baa kuu sugnaaday ajirkaasoo hayra mamnuunin mid la goynayo eyrkii aan la goynayn macna wa inaka adigu nebi maxamed ow la calaa khuluqin akhlaaq korkeed baad ku sugan tahay cadiimin oo weyn fasatubsiru waad ogaan doontaa wayubsiruna waad arki do macnaa waad ogaan doontaa baa laga wadaa fasatubsiru waad arki doontaa waad ogaan doontaa wayubsiruuna way ogaan doonaan iyaguna way arki doonaan biayikum kiina almaftuunu kan la fitneeyey oo waali lagu fitneeya midkiina waalan ee yani fitnaysan waa la ogaan doonaa dib bay ka kala caddaan doontaa markii abaalku yimaado wey ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan biman cid buu ogaansho badan yahay dalla lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa isagu aclamu midka ogaanshaha badan wey bilmuhtadiina kuwa hanuunsan falaa tudic mar haddii ilaahay waxa uu ku siiyey falaa tudic ha adoce nebi maxamedow almukadibiina kuwa xaqa beeniyey wadduu waxay jeclaadeen low tudhinuu inaad soo dabacdo oo fa yudhinuuna fahum iyagu yudhinuuna iyaguna way soo dabcayaan baa nabiga oo ka ha ka amar qaadanin oo ha yeelin warkiisa kulla xallaafin mid dhaar badan kulligii mahiinin oo dullaysan oon qiimo lahayn hammaazin oo dadceebays badan dadka wax ka sheegoo dura mashaa-in oo socosho badan binamiimin isku dirdirka u socosho badan dadka dhexdooda ka shaqeeyo fasaadiya mannaacin oo reebid badan lilkhayri khayrkana reebid badan xaqii lagu lahaa iyo khayrkana waa diida waa reebaa muctadin oo xadgudba asiimin oo dembi badan cutullin oo haddana qallabsan oo macangeg ah bacda dalika intaa la soo sheegay kadib zaniimin oo haddana kolon ah zaniimin kolon ah kolon lax ka laalaada ah an kaana inuu ahaaday daraaddeed daa maalin mid xoolo u saaxiiba wa baniina iyo wiilal inuu wiilal iyo xoolo leeyahay darteed idaa goortii tutla la akriyo calayhi korkiisa aayaatunaa aayadaha naga lagu akriyo qaala wuxuu yidhaahdaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore khuraafaadkii laga soo sadareeyey laga soo qoray wey kutiri kuteentii weligeedba lagu sheekaysan lagu sheekaysan jiray wayaan odhanay sanasimuhum rabbi subxana watacala waan sumadaynaa ninkaa cala alkhurtuumi sanka korkiisaan ka sumadayna sanqaroorka halkaasaan sumad kaga dhejinaynaa buu rabbi yihi subxana wa tacala ninkan sidaa loo dabagalay waxay leeyihiin culimadu waa ninkii la dhihi jiray alwaliid ibnu muiira alwaliid ibnu muiira khaalid waa aabihii bu ah nin marka wuxuu ahaa odayaashii reer qureysheeda oo ciyaal suuqa aada u kharxun buu ahaa oo nebiga raggii aada ula dagaalamaya ninkaasaa laga hadlayaayoo tilmaamahan ilahay ku sheegay kaas iyo waxa la midkaa nebiu ha ateecin hana ka amar qaadanin ba laleeyahy inta ilahay marka bal tilmaan ninkaa isu daba dhiga firi iyo khubti uu ku sheegay walaa tudic ha adeecin baa lay nabiga sal lay slam kulla xallaafin mid dhaar badan kulligii dhaarta faraha badani astaan waxay u tahay isku kalsooni daro iyo inaad been sheegayso sooma dhaartadeeda loo badiyo leanna ruux hadduu isku kalsoon yahay warka waa iska sheegaa laakiin dhaar ma daba dhigo haddaad aragto mid warkuu sheegaba uun ka daba dhaaranahay waxbaa jira meeshaa waxbaa ku jira laf baa ku jirta meesha mahiinin oo haddana dullinimo badan yani waxa weye oon qiimo lahayn hammaazin oo dad ceebays badan dadku ceebeeyaa oo dabagalaa oo ka shaqeeya oo ceebtiisa ma arko dadkaa kale unbuu ku foofsanya mashaain oo socosho badan binamiimin isku dirdirka dadka laysku dirdirana u socosho badan dadku dhexdooda ka shaqeeyaayo waa warxumatashiil kanuu ka qaada kaasuu ugeeya waa qolyuhu nabigu yuri sal lay waslam laa yadkhulu ljannata qataat dadka namiimada ka shaqeeya dadka warka u kala qaada si ay u fasaadiyaan oo isugu diraan jannada ilaahay ma galaan subxana wa tacala mashaain binamiim mannaacin oo reebid badan lilkhayri khayrkana reebid badan khayrka wuu reebaa aad buu u reebaa xoolaha wuu reebtaa xaqa lagu leeya wuu reebtaa wuu wax ka baxaan maba ahaba waa bakayl wey manaa bukli meesha ugu dambaysu ka jooga muctadin oo haddana xadgudbo wixii ilaahay u sohdintuu u jeexay ka gudba asiimin oo haddana dembi badan dembi iskama ilaaliyo mid weyn iyo mid yartoona cutullin oo haddana qallafsan oo madax adag yani waa macangeg ah macangaga garino ayna gelin garino ka bixin ayaa cutulliga la yidhahda nin madax adag oo qallafsan oo dabeecad cun oo macnaha waxa wey macangaga weeyaan dabeecadiisu waa saas bacda dalika intaa lasoo sheegay kadibna bacda dalika intaa lasoo sheegay kadib ayuu cutuliyay cutullin oo macangeg ah qallafsan bacda dalika intaa lasoo sheegay kadib taana waa kuwa waa u wehelisaa wey zaniimin oo haddana kolon ah zaniimka waxaa la yidhaahdaa yani waxa wey zanamada zanamada waxaa la yidhaahdaa ariga iyo yani waxa wey ama riyo ha noqdeen ama ida ha noqdeen meeshan macasha ah baa marmarka qaarkood ariga qaar ka mida waxaa ka laalaada cad yar oo dhuuban baa ka laalaada oo sidii koor yar oo kale ad moodaysaa colon baa la yidhahda colon cadkaa yarka ah macno kuma fadhiya marka maxaa loolayaa waa colon marka laba macnoba waa jiraan culamada qaar waxay leeyihiin zaniim waxaa loo yidhi quraysh kamuuna dhalanine ilmo zinuu ahaa oo aabihii mugiira ayaa isagoo weyn wiil ka dhigtayoo waa sheegad bu ahaa isaga dhanba soo ma jeed sida kolontaan adhiga ka laalaadoo kaleetuu quraysh ka laalaaday ee kamuusan dhalanin saas waa mid oo nasabkiisaa markaa la durayaayo ninku dhalad ma ahe waa sheegad waana ilmo zino taasi waa mid macno kaleeto waxa weeye zaniinka in laga wado bimacnaa waa caal oo xumaantu caal ku yahay maxaa yeelay adhiga neefka kolonta lahoo macashiisa ay kolontaasi ka laalaado adhiga intiisa kale waa laga yaqaana waa ka caansan yahay sooma xumiduu marka caan ku yahay oo lagu yaqaana ayadana waa macno kaleeto macanidaasa marka ku jirta mana ayib an kaana inuu ahaaday daraaddeed daa maalin mid xoolo u saaxiiba wa baniina tacliilka antaasi waa tacliiliyo xagga horena waa lagu xidhi karaa xagga dambena waa lagu xidhi karaa xagga hore haddii lagu xidho waxay noqonaysaa ha ateecin an kaana inuu ahaaday darteed ha u adeec daa maalin wa baniina inuu yahay ha u ateecin saa waa la dhihi karaa xagga dambena waa lagu xidhi karaa waxaa la dhihi karaa an kaana inuu yahay darteed daa maalin mid xoolo u saaxiiba wa baniina iyo wiilal taa darteed idaa goortii tutla la akriyo calayhi korkiisa aayaatuna lagu akriyo qaala wuxuu yidhahda hadalkan waxaa ka keena marka xoolaha uu haystay iyo wiilashiisa keliya saasay noqonaysa idaa goortii tutla la akriyo calayhi korkiisa aayaatunaa qaala wuxuu yidhahdaa asaatiiru lwaliina ummadihii hore wixii laga soo qoray khuraafaadkii laga soo qoray laga soo sadareeyey sanasimuhu waan sumadaynaa buu rabbi subxana watacala ninka isaga cala alkhurtuumi sanka korkiisaan ka sumadan khurtuumka waxaa la yidhahdaa khaasatan yani maroodiga sankiisa maroodiga iyo doofaarka sankooda khurtuum la yidhahda bini aadamka sankiisa anfi baa la yidhahda anfi ninka marka san doofaar buu leeyahy iyo san maroodi macnaha sankiisii magacii bini aadamka sankiisa u lahaa inta laga duway baa san doofaar loo yeelay saas maana waa la sumadaya maxaa laga wadaa culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga wadaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay arrinkiisa waan caddayn doonaa sida sanka korkiisa ruux sumad ku leh uusan u qarsoomin oo kale baan arrinkiisa u caddayn doonaayo nin walba wuu garan doonaa inuu yahay ninkii xumaa sidaa ibnu jariiri tobari baa dooranaya waxaa kaloo la dhihi karaa maalintii beder baa nabar ka gaadhay sanka oo halkaasaa seefi kaga dhacday taasaa laga wadayoo waan sumadi doonaayo sanka korkiisaan ka sumadi doonaa waa seeftii beder ku dhacdayna waa tafsiir kale wey tafsiir saddexaadi waxa weeye aakhare marka la gaadho wejigaa madoobaanaya madoobida wejigu uu madoobaan doonaa laga wadaa sanka korkiisaan ka sumadayna intaasiba waa tafaasiir jirta wey maanaa sanasimuhu waanu sumadaynaa buu rabbi subxana watacaala cala alkhurtuumi sanqaroorka iyo sanka korkiisaanu ka sumadaynaa hada wabilahi tawfiiq wasali allahuma wasalam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi